asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codta gobolka waqooyi baray dhegeysaneysaan dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan soo xilib halkan si toos aad uga dhegeysataan wargeysada kale the daily nation ama daily nation iyo sidoo kale the standard dhegeystayaal saaxib yaal dhammaantiin saax wanaagsan ayana leeyahay kuna soo dhawaada star f m oo iminkan waxyaalaha kala duwan ee qoraan si toosa halkan aad ogala socotaan maalin weliba marka laga reebo sabta idaacadda wargeysada ee kasoo baxa gudaha dalka waxaa soo dhegeystay laanta afka soomaaliga ee b b c da v o e da tafsiirkai qur-aanka kariimka laakiin iminkan aan gudagoono qodobada markaas ugu weyne halkan saaka uu ku qorayo bal aan yar eegno halkan waxaa saaka uu qoraya sidoo kale faahfaahinka bixinaya dhanka baarlamaankan aadno iyadoo doorasho markaas iminkan ay soo dhowdahay waxaa laleeyahay halkan meelaha dabcan baarlamaanka ayaa halkan dabcan madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga iminkan doonayaan inay ku dagaalamaan waa dabcan tirada iyo weliba hogaaminta iyo weliba mooshimada waxyaalaha qaar ee baarlamaanka ka kala socdo halkan waxaa leeyahay waxaa ku hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo laga yaaba in tiro fara badan ay kasoo baxaan ama sanadkan ay kasoo baxaan dhankiisa ama kuwa kenya kwanza loo yaqaano dhegeystayaal waaasoo la sheegaya in tiro aad u badan halkaasi ka jiraan waxaa la diiwaangeliyey oo markaasi u taagan tirada rasmiga ah ee xisbiyada kala duwan markii dhammaan isku wada jumleeyo laisku wada daro markii u d a waa xisbiga markaasi u d a waxaa leeyahay laba boqol iyo kow iyo lixdan xildhibaan ayaa markaasi doonayaan inay u hanqaltaagaan sidoo kale u tartamaan kuwaasoo laga yaaba in tirada badinkooda ay soo galaan laakiin azumiyo waxaa kaliya iminkana diiradda saarayso waa xilka markaasi madaxtinimada ugu sare laakiin halka laga kala hago ee halka laga nidaamiyo ee halka sharciyada markaasi lagu kala gooyo waa baarlamaanka dalka waxaa laleeyahay waxaa laga yaaba tiro fara badan in ay markaasi kasoo baxaan qeybta kenya kwanza iyo weliba senatara iyo sidoo kale gabarno inay kasoo baxaan ayaa suurtagal ka dhigi karta sida wargeyska sakaalkan uu qorayo william ruto ayaa laleeyahay xisbigiisa u d a ayaa buuxin doonaa golaha sare ee aqalka ama baarlamaanka dalka isagoo markaasi iminkan wato xildhibaano gaaraya laba boqol kow iyo lixdan oo baarlamaankana tiradiisana xildhibaanada ay yihiin laba boqol iyo sagaashan oo xildhibaan ah guud ahaan wadanka taasi oo iminkan uu asaga raila dhagiisa qeybta kale uu asagana u wato xildhibaano gaaraya boqol iyo kow iyo sideetan oo ka socda xisbiga o d m halka uhuru kenyatta waa madaxweynaha dalka u wato boqol toddobaatan iyo sideed oo xildhibaano ah oo ka socda qeybta markaasi jubilee dhegeystayaal laakiin cadad ahaan tirada waxaa markaas leeyahay suurtagal ka dhigi doonta oo sidoo kale mijaha uu xaabin doonaa ee kenya kwanza in xildhibaano fara badan ee sanadkan ay helaan oo doorashadan ay helaan kuwaasoo markaasi dhammaan ku matali doono baarlamaanka dalka badinkoodana halka ay kasoo bixi doonaan sida markaasi la saadaalinayo sida dabcan lagu faahfaahiyey sidoo kalena ee looga darsay arrimaha coalitionka reviel azmiyo ayaa markaasi qeybta ku hogaamineysa park of shan boqol lixdan toddoba xildhibaan oo markaasi qeybta aqalka sare ee baarlamaanka taas oo markaasi kenya kwanza ay iyadana wadato saddex boqol lixdan iyo lix oo kenya kwanza waa qeybta markaas madaxweyne ku-xigeenka arrintan ayaa iskuulcelis ahaan keenaysa in ay oo qeyb markaasi coalition ahaana in laga yaaba in ay suurtagal ay ka dhigi karto kana midayn ka dhigi karto qeybta markaasi ay doonayaan inay ku kala hogaamiyaan waana halka iminkan waa dabcan laga yaaba in culeys fara badan ay ka keento ama baarlamaanka ku keeno haddii dabcan tusaale loo soo qaato raila inuu ku hogaamiyo ama raila hadduu ku guuleysto tusaalaha loo soo qaadanaya ilan waxaa la falanqeynaya sidoo kale la faahfaahinaya qeybta iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka sida baarlamaanka wax u kala hagaan sidoo kale wax ay markaas u kala xugmiyaan sidoo kale wax u kala wadaan mooshinada waxyaalaha qaar halkaas lagu meelmariyo ilan ayaga waa sharci dejiyaashe waxaa laleeyahay uu halkan wargeyska uu tilmaamay leeyahay dabcan haddii raila uu madaxweyne noqdo wuxuu haddana ka socon karin baarlamaanka kuwaasoo xulafo xoogan sidoo kale aada ugu dhow ula leh madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laga yaabaa in ay tirada rasmi ah ma tiro aad u badan oo gaaraysa laba boqol iyo konton in ay kasoo galaan halka baarlamaankana uu yahay laba boqol iyo sagaashan tirada badinkooda boqolkiiba siddeetan laga yaabaa inay tiro ahaan xildhibaano fara badan ay kasoo galaan kuwa kenya kwanza ee qeybta markaasi ka socdo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taasoo markaasi laguha qaban doonto raila odinga oo sidoo kale dowladiisa laga yaaba xitaa inay socon weyso haddii uu markaasi xilka uu helo waa sida qobarada dhanka siyaasada kuwa ka faallooda ay tilmaamayaan azimiyo waxaa leeyahay has candidates dabcan lixdan iyo sideedka xildhibaan dabcan oo qeybta markaasi gabarnimada ayaa halkan sidoo kale laisku barbardhigaya qeybta kale kenya kwanza oo konton iyo toddoba wadato halka sidoo kale ay ku hogaaminayaan boqol iyo lixdan iyo sideed oo markaasi dumarka wakiilada dumarka dhegeystayaal waa qeybta markaasi dumarka wakiilada lix boqol iyo lixdan ayay markaasi kala wataan haddana oo ay doonayaan in ay wax markaasi ama xubin ama qeyb ay dumarkana qeyb kasoo gelaan wakiilada dumarka halkan ayaa markaasi faahfaahin xisbiyada ah iyo qeybta markaasi sida significant ah ama sida nambaradan ay dadka musharaxiinta ich walba ama sidoo kale qeyb ama xubin oga qaadan doonto ayuu halka wargeyska saaka ka faahfaahinaya iyo waxyaalaha markaasi markaasi aadka ugu yaala dhegeystayaal ama u taalla baarlamaanka halkan wargeyska sidoo kale saaka wuxuu sheegayaa in madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu khafiifiyey shidaalka kadib markii uu la hadlay wasiirka maaliyadda u kuryataani in wax badan uu ka dhimo lacag sidoo kalena uu usoo daayo qeybta markaasi wax loogu qabto looguna taakulay dadka iminkana aadka ugu dhibaateysan qeybta markaasi shidaalka lix iyo toban bilyan oo lacagta dalka ayaa haddana markaasi khasnada loogu shubay qeybta kuwa markaasi qaabilsan shidaalka dalka halkan madaxweynaha dalka wuxuu leeyahay mar uu dabcan asagoo ololihiisa siyaasadeed uu ka socdo sidoo kalena saddex maalsaddex isbuuc keli ay ka harsantahay doorashada guud ee wadanka ayaa haddana wuxuu markaasi u ololanayaa qeybta markaasi azimiu la umoja shacabka ayuu markaas u ballan qaaday sidoo kalena uu amray uuna faray in xubnaha markaasi u xilsaaran asagoo markaasi ka bilaabay wasiirka maaliyadda u kuryatani in arrima si deg deg waxa uu qabto sidoo kalena uu hoos u dhigo ama hoos wax uu ka qabto dhibaatada iyo weliba sixir bararka ee qeybta markaasi shidaalka taasuu sheegay in markaasi dadka ay nafisi doonaan kuwaasu in muddo ah nolosha ay aada ugu adkaatay wux welibana ku tilmaamay inay ku xiran tahay qeybaha markaasi shidaalka dhegeystayaal waxaa muddooyinkii ugu dambeysay sidaad la socoteenba tan iyo dowladii dowladiisa madaxweyne uhuru kenyatta uu sixirka sare usii kacay sida wargeyska saaka the daily nation uu qorayo wuxuuna daily nation tilmaamaya uu leeyahay waxaa tobankii sano u dambeysay shidaalka uusan markaasi caga buuran ku taagnayn uu isbadbedelay tan wixii markaas taasi waxay markii ka bilaabtay dowladdii kasii horeysay moi kibaki laakiin dowladda ayaa markaasi uhuru kenyatta aada markaasi ola daala dhacayn dadka shacabka kuna tilmaamayeen mid markaas nolosha ee aada usii adkaanaysay sidoo kalena sixir bararka sare usii kacay wuxuuna tilmaamay in howlahan inta yar wakhtiga ka dhiman isagoo sheegay in ay isbedel xoogan ay ku keeni doonaan kana qaban doonaan howlaha faraha badan waxaa sidoo kale iminkan sare loo qaado qeybaha markaasi canshuurta ama sidoo kale deymaha la qaadanayo sida arrimaha ku saabsan live stock dhegeystayaal waxaa loo yaqaano xanaanada xoolaha qalabkooda iyo daawadooda iyo sidoo kale baabuurta ayaa boqolkiiba shan iyo toban lagu daray oo markaasi kuwa sustainable financial pressure oo sare lagu qaadayo sicir bararka qeybta ka ah wadanka inay soo gelayaan kaasoo la sheegay in ay lacagahaasi wax looga qabanayo sidoo kale lagu darayo sidii horena ay wax ka bedelayaan dhegeysa sida wargeyska wasena bogiisa qeybta dambe isagana qorayo saaxiibayaal wargeyska wuxuu halkan asagana tilmaamaya halkan uu kaga hadlaya uhuru kenyatta waxaa iminkan farihiisa oo ku xisaabinaya maalmaha keliya oo usoo haray oo xafiiska doonayo markaas inuu kaga baxo laakiin haddana waxaa leeyahay waxaa markaas uu fiirinayaa cidda markaasi xigta oo ku bedeli lahaa wos dabcan taas oo ah azmiyo german asagoo ah haddana azmiyo german party ama partiga qeybta markaas isaga uu hogaaminayo ayuu haddana kambeyn xoogan u wadaa sidii dadka markaasi shacabka ku dooran lahaa asagana uu ku wareejin lahaa xilka wuxuu iminka biisi ku yahay qeybaha markaasi xafiisyada ee dowladda asagoo markaasi ka qeyb qaadanayo in uu soo magacaabo shakhsiyaadka meelaha qabyada ka ah dowladda maalmo ka yarna ama sidoo kale maalmo farkotirisna ay usoo hareen halka sidoo kale uu kormeerayo arrimaha mashaariicda dowladda ee qandalaasada kala duwan ee dhinacada kala duwan inta dowladiisa ku jirtay uu markaasi fulinayo waxauu sidoo kale signal u diray dadka sidii markaasi imikan doorashada wakhtiga soo dhow ay ku dooran lahaayeen waana ololihiisa muddada saddexda isbuuc ay soo hartay laleeyahay dabcan wuxuu u kambeyn garaynayaa amase u ololeynayaa raila omolo odinga sidii markaasi xubinimada ama qeybta markaasi ugu sari xilka uga tegi lahaa horaan ayuu sheegay madaxweyne uhuru kenyatta inuu taageeri doono raila odinga heshiisna markaas ay ku wada galeen in wax badan ay ka wada qaban ama wax badan markaasuu ka qaban doono dhibaatada wadanka markaasi ka taagan keliyana oo ku dhaafi karo uu ku ammaanan yahay in wadanka wax badan uu ka qaban doono kana bedeli karo nolosha iminkan ay ku jiraan sida markaas wargeyska saaka uu qorayo madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaas in badan ay iska soo horjeedeen ama muddooyinkii ugu dambeys ka soo horjeedeen madaxweyne ku-xigeenkiisa oo markaasi qaab siyaasad ahaan ay isku fahmi waayeen siyaasadoodana markaas ay ku kala fogaadeen tan iyo markii madaxweynaha ku-xigeenka waa madaxweynaha iyo raila ondinga ay heshiis markaas ku wada qaateen sidii loo duugi lahaa dhibaatadii waxyaalihii noola dabcan wadanka markaas ka dhacay iyo waqti waliba doorasho la gaaro in ay sabqabsi iyo weliba naceeb iyo jahwareer wadanka markaas uu ka dhaco sida wargeyska saakaalkan bogiisa lixaad uu ku qorayo wargeyska ayaa markaasi sheegaya in doorashada guud ay markaasi fursado fara badan u heli doonto sidoo kalena wax badan ay sharaxi doonto kaasi oo keli ah waa sida uu ku tilmaamay madaxweynaha uusan shaki kaga qabin raila odinga inuu horumar wadanka uu gaarsiin doono sidoo kale uu dabooli doono baahiyada aada ku tiro badan dhegeystayaal wargeyska bogiisa lixaad ayaa qoraya wargeyska the standard yes i fact medical report on fobado aydu leeyahay halkan waxaa markaas haddana soo shaabaxaysa waa gabanaha countiga migori oo horaan loo haystay in gabar saaxiibo ay ahaayeen u dilay halkan ayuu wargeyska waxaa saaka la qorayaa in nin dhakhtar ah oo markaasi xafiiska dabcan warqado u buuxiyey oo taas oo markaasi been abuur ah oo riport ku saabsan isagoo markaasi caabinayo kaaliyaha ee gabanaha countigaasi migori obado obado ayaa in badan markaasi loo haystay inuu dil markaasi geystay sida wargeyska bogiisa saddexaad saaka u qorayo dhakhtarka ayaa markaasi faahfaahin ka bixinaya oona sidoo kale sheegaya in aklipo manyi oo markaasi kasoo jeeda kisit teaching reviral hospital waa clinical officer wuxuu markaasi kauu sharaxayaa waxaa ku qasbay iyo waxaa markaasi dhibaatada keenshay isagoo markaasi qaatay lacag keliya kun iyo shan boqol oo fake medical report uu qoray oo markaasi loogu cabinayay gabanaha countigaasi iyo weliba caabiyihiisa clif omanyi ayaa maxkamadda u sheegay in uu markaasi ku badbaadinayo sidoo kalena ilaashanaya shaqadiisa isagoo markaasi ugu jiray leenka in michael onyamo oo markaasi ka codsaday inuu arrintan iyo saaxiibadiisa wax ka qabtaan si shaqada ay usii fudaato sidoo kalena shaqadiisu kusii wato waxaana looga digay in markaasi afkiisa u qabso taasi ayaa markaasi xaqaynuunka ka hormaanaya qeybta markaasi kalkalayaasha caafimaadka wadanka oo meelkaas meel kaga dhaca in qof waliba riboodkiisa sidii caadiga ah loo qoro markii ay imaato xanuunyowaa xanuunada iyo sidoo kale baaritaanada wuxuuna taasi sheegay imikan uu kashifayo sidoo kale uu ka shallaanayo riboodkii uu qoray oo markaasi loogu caabinaya gabanaha countigaasi migori obado oo markaasi loo haystay dil dhegeysta sida wargeyska saakaalkan uu qorayo waxaana gabadhaasi ay sharon otieno oo markaasi toddoba bilood oo xaamilo ahayd hooyadaasi isagana caruurtaasi lahaa ayaa dhimatay kadib markii loo karaystay ama la dilay sidoo kalena baabuur laga tuuray gabadhaasi oo sida wargeyska saakaalka uu qorayo dabcan ninkan oo baaritaano ku socotay oo riboodka qoray wuxuu iminka ka shalaynayaa dabcan nidaamkii iyo waxa uu maray iyo lacagta yar uu qaatay ee boqolwaa kun iyo shan boqol oo noloshiisa iyo shaqadiisa oo markaas dhibaato uu ku gaarsiiyey sida uu markaasi been ugu qori lahaa kuna caabin lahaa gabanaha countigaasi migori obado kenya red poor investment halkan wuxuu wargeyska qeybta ganacsiga uu qoraya leeyahay kenya waxay markaasi dabcan tahay dadka ugu maalgashiga xun dadka ugu maalgashiga xun ayaa leeyahay oo maalgashi fiican ma baqanaan oo markaasi maalgashigoodana aad ayuu hooseeya laakiin wadanka waxaa dabcan ka maalgashadaa wadamo kale halka ayaga maalgashigooda uu markaasi wax macno uusan ku lahayn ama sidoo kale uusan ku fadhinin sal ballaaran waxaana ay halkan tilmaamayaan leeyihiin in nidaamka iyo weliba daraasaadka kala duwan ay markaasi maalgashiga wax badan ay ka qaldan yihiin laakiin waxyaalaha markaas yaryara oo keliya ayay kusoo laabtaan halka maalgashiyada warweyn ay markaas dad kale ay gacanta ku hayaan wadanka ayna kasoo galaan daqliga ugu badan laakiin dadka u dhashay wadanka ayaa markaasi ku xun iyo sidoo kale dowladda oo maalgashi ayadana ballaaran aan ka simin gudaha wadanka taasoo keenaysa caqabadaha iyo sihirbararka iyo nolosha oo aad markaas u xun sida wargeyska bogiisa soddon iyo shanaad uu saaka halka ku qoray wargeyska the standard waatay bal dhegeystayaasha bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan wargeyska bogiisa afraad halkan sidoo kale sdeestan wuxuu qorayaa politics safe kenyans dabcan waxaa halkan uu leeyahay waxaa iminkan wadanka badbaadinaya siyaasadda kadib markii sicir bararkay noloshii sare u ahayd hadda waxaa markaas leeyahay waxaa markaas madaxweyne uhuru kenyatta uu soo farageliyay arrimaha shidaalka isagoo siyaasad ahaan u adeegsanayo oona markaasi ku amray howlaha kuwa markaasi howlwadanadiisa inay wax badan ay ka qabtaan sidoo kalena u fasaxaan lacagaha inta badan sheegayo in dhibaatada wax loogu qaban karo laguna badbaadin karo dadka shacabka hab siyaasadeed ayay nolosha markaasi noqotay dadka shacabka ayna noqotay qaabka keliya hal loogu heli karo oo sidoo kale ay noqon karto noloshooda in ay noqoto mid lagu maran habaaminayo sidoo kale looga dhaadhicinayo dadka shacabka mid siyaasadda iminkan politics ama siyaasadda ayaa laleeyahay mid keliya noqon karto badbaadin karta dadka shacabka kadib markii shidaalka uu sare u kacay muddooyinkii ugu dambeeyey haddana waxaa leeyahay waa in muddo si deg deg ah wax looga qabto hoosna markaasi loo dhigo lacagahana loo sidayo loogu kala geliyo khasnadahii sidii markaasi wax looga qaban lahaa dhibaatadan iyo noloshan markaasi wax ay u bedelmato u adkaatay muddooyinkii ugu dambeysay dhegeysta sida wargeyska bogiisa afraad wargeyska the standard halka uu qoray eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan ayaana leeyahay walba joogtaan soo dhawaada eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaan filayaa si wacan oo qurux badan inaad markaasi kusoo wada kacdeen kuna wax karsanaysaan iskana warqabtaan daraskaada jaarkaada aad ka warqabtaan filayaa xaaladahana waxaan filayaa in si wanaagsan oo qurux badan ay ku kala socdaan dhammaantiin suwax wanaagsan qadka telefoonka u horaansiinaya suwax wanaagsan soo dhawoon ku salaamaya walaal magacaaga waxaan axmed durbaqadku ka baxay dhegeystaha sixigaa kalaan siinayaa soo dhawo walaal magacaaga
halo ustaad fm asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu saciid aan filayaa ninkan inuu yahay
haa walaal waa saciid cabdullah wajaar saciid oo soo dhawo wajaartaa ka waran waa dhawaa saaxib xadhala laga soo dhaweeyey wajaar nabadgelyaa ka jirta alxamdulilah shukran
saaka jaw degan nacwo macaan alxamdulilah cirka dooraha saaran wax walba si allah subxaana watacala u talagalay kula socdaan hadday noqoto dhanka ganacsiga waxbarashada amniga guud maqalka idaacadda waa mid fasiixa markaan dhanka hadaleynta iska siyaasad saaxib dhammaan dhageystayaalkii adiga sabaax alkhayr waan salaamo in badan shukran waan ka xumaa dhegeystahaasi qadka ka baxay xigaa kalaan siinayaa oo isagana doonaya in markaas ka qayb qaato suwax wanaagsan dhegeystayaasha meel walba joogaan soo dhow walaal magacaaga suwax wanaagsan oon ku salaamayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu maxamuud daahir dhaqana soo dhawow bakadow waan ku salaamay subax wanaagsan subax la mid ah ka waran saaka deegaanka alxamdulilah ilaahay ha mahadle waan barwaaqaysanna wax dhibaatee ma aanan maqlin roob baadii ahaaya guryahan ku jirnaa nimcabaa ilaahay la siiyey ilaahay baa maanta iska leh ma roob baadi ayaa saaka masalaani wallahi saaka roob baadiahay shalay casarkiis wuu bilaabay ilaa xalay
waa barwaaqa waa raxmad waa naxariis naxariis qabow qabowga nairobi waa halkan imaaday waa sax haye wallaahi dadka waa iska barwaaqaysana alxamdulilah ilaah leh inkastaa hadee maamooyinkii oo fariisyaha iyo biyaha laga cabi jiray ayaga ay leeyihiin kulley wax baa jira
haye waaya de qoraxda qoraxdii kuleelkii hadda qabow baa imaada marka ganac suuqximaa imaatay aa suuqxuma waa imaana maxaa yeele de wixii la siidaa dadkii qabowguba la cabayay aad baad umahadsan tahay maxamuud daahir dhaqaane shukran alxamdulilah ilaahay waa mahadle adalaagi kaas ma walaal wax dhib ma jiro maraqyaar iyo rashiid kuwani iyo asxaabta o dhan waxaa leyi subax wanaagsan inkastoo binta cadey la waayo biryahan xamri waayo adumowe xasan sheekh marka alxamdulilah ilahay waa mahadle dhegeystayaalka o dhan waxaa leyi subax wanaagsan waad kal waad kala waad kala gaabiseen laakiin
yowa
aad iyo aad umaadsan yahay maxamuud daahir dhaqane qadka telefoonka xigaa siinayaa soo dhowo walaalow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saad jira suuqa xoolaha saaka mandheera ka waran
alxamdulilah intaan ka waraa ilaahda mahadlo waa fiican haye
miyaa hal codsi baan wataa muxuu yahay
barnaamijkan oo subax wanaagsan barnaamij baan ugu yeryani oo ilaa shalay idaacadaan soo waana isla markiina wa dhammaan marka inna wala gudbiyaan rabaa codsigaas waa tahay waa la gudbinayaa ugaas insha allah biidnillahi tacaala waxna waa laga qabanaya uu mahadsan yahay dhegeystahaas dhegeystahaas ah ee dhegeystahaasi uu mahadsan yahay xigaha qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa deeqow xaaj cabdisalaan oo jooga qaraali oo wood gaar ahaan dariiqanar communication deeqow waan ku salaamayaa ka waran saaka qalaliyow
sidoo kalena waan ku salaamay dhammaan dhegeystayaarka waan salaamaya qalali oo nabad ayaan ku qabnaa intaan ka heen subaxaan laba tacsiye ayaa taalo tacsiye qalali town iyo tacsiye ee gudwiya waa maama cabdi cadow iyo maama shukuri cali ilaahay u naxariisto ciday ka baxeen sabar iyo macan laha siiyo qadar allah waasiciyo sidii kale u fiicanahay maasha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu intaan dhimatay allahu naxariistaan leenahay taasidaas ininkaasi qaliliyo kasoo sheegaysaaka soo dhowo walaalaan ku salaamayaas
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waan ku salaamayso walaalwaade dhammaan dhegeystayaasha soo dhowo walaal waan kaa qaaday
maxaarimo ay gaarisa Xani- xamoy soo dhowo saakase lagu yahay gaariso
wallaahi alxamdulilah jawi degan bushbush iyo barwaaqa dhinaca ilaahay lagu soo koobi karnaa maxaa la hadalhayaa saaka
biyo la-aan le iyo kaabreenka maxay aheeday madaxaana furan meeshan nala wareerinayo haye maxay leeyihiin ciday mad ciday madaxa xiran tahay ma garan waaye madaxaana furan baa nagula wareeriya salaata salila tukana haye marka in badan waa idin salaamaya walaalo shukran aad bay umaasantahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka soox wanaagsan
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
maxamed tabane Hal- gaarisa okay maxamedow soo dhowo saaka gaarisa ka waran
maasha allah way digin boqolkiiba boqol haye
qabo qabo magay aada loo fiican yahay. waxaan salaamayaa reer buulabura dhammaan waxaan leeyahay jimco wanaagsan caafimaad wanaagsan Mhm.
Eh, xareed cumarna waxaan leeyahay caafimaad baan ku rajaynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi shukran maxamed uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soox wanaagsan hello asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yuusubakada walaalkiisa wanaagsanaan ku leeyahay nig adiga cimraan etoobiya qaasasani maxaa uma saantay magacaaga
cimraan etoobiya qaasasani maxaan cimraan haye soo dhowow
waa dhaway walaalkiisa wax wanaagsanaan ku leeyahay saakaasaan aan ugu sugnaa etoobiya ku socodkiga eedki ganacsi wuxuu si ilaahay u targalaya kula socdaan isma- ismaqalka idaacaddan si waxan buu noo soo gaaraya si wax wanaagsanaan ku leeyahay walaalkii kulaabsoo dhawo mar laadii mar saddexaad shukran aad bay umahadsantahay gabadhaasi sax waliba qurax bay ugu soo dhaweysaa walaal soo dhowow walaal wacalaikum salaam haye magacaaga xabiibo mandheera madham xabiiba soo dhowow haye madheera ka waran saaka mandheera maasha allah qabow qabow maxaad ka sheegay bashbashi barwaaqa Haye.
Maasha Allah. waa lagu fiican yahay shaha basada shaha basada cale
shaha qaxwada la bagsado dha qaxwada waa beeda taasa qabow ka reebiya si kale seetiin aad iyo aad waa la fiican yahay ka waran ka waran saaka maxaa hadal haysaan
nabada walaalo ilmihii iskuul way aadeen dugsi waa loo dareera nabada ganacsiga waa la kala socdaa maasha allah qabow waa- qabowgas ma ogi si kale campaign campaign iyo ma ogi sida kale waa la iska faaya aad baad umahadsan tahay madam xabiiba way mahadsan tahay gabadhaasi maneera iga soo wacday ee, qareerka la badsado aan leeyahay mise shaha la badsado een, sida ay sheegaysa qaxwada ha la badsado Mhm. maxamuud daahir dhaqana kolba asaga qabuba saaka hayaye Ho- gabadhii xaaskeeda joogaan faadumaan umalaynaya inay tahay magaceeda waxaan leeyahay wadaadka ka warhay inaadeer soo dhowo waan ku salaamayaa waa dhawaay xaliimo salaamadheer xalimoy haye saaka ka war mandheera
maasha allah halay ilaa ii saaka wallaahi ayoon qabnaa naxariis allah nasiiyo aamiin haye aadaa loo fiican yahay isguulada waa un la aaday maanta waa jimco kheyr allaha ka dhigaan leeyahay intii dhimatana allaha u naxariisto aamiin shukran baryahan waa la socdaa allaha noo kala dheereen leeyahay muslimiinta meelay joogtana allaha na wada caafi insha allahu adigana waa ku salaamay aamiin shukran waan kaa qaaday waan ku salaamayaa maama xaliima soo dhowow halo star f m walaal codkaa sare u qaad fadlan waqtigan ugu socdaa
magacaygu waa maama subur mandheera sountua maama suubanay ka waran saaka hooyo mandheera
mandheera hooy waa lagu fiican yahay alxamdulilah maasha allah hees baa noo da-ay aad iyo aad
jarna wuu noo da-ay dibna wuu noo saaran yahay waa sax
alxamdulilah mandheera maanta intaan ka warqabo ee meesha hadda aan ku suganahay xaaladeeda waa dhagdhag waay okay waa alxamdulilah aad baad umaasan tahay hooyo suuban waan ku salaamayaa in badan waxaa ku salaameen badan qadkan haawaa yara fudeer biyaha ku xirin markasta waa- intaan kusoo dayay waa aniga leesiyan ahayn waa diyaar waa diyaar hooyo waa laga qabanayo wax baamuda leesi leesiyan ahayn ku mashquulada daan gala markasta waa kari waaya bal waa ku salaamaya in badan shukran haye aad bay umaasan tahay اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal ee kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bare dhageysanaysaan taarikhda waxay ku beegantahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labiyo labaatanka maalin jimca ah jimco wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhawaada barnaamijka iminkan si toos ah nooga bilaabanaya dhegeystayaal waana xaaladaha guud ee wadanka diirada ku saarnaa barnaamijka intuu hawada ku jiran waxaan ila socon siin doonaa anigu hayo subaka arrimo fara badan oo siyaasadda ku saabsan ayaan isla gorfeyn doonaa sidoo kale eegi doonaa dhegeystayaal iyadoo markaasi aan eegi doono waxyaalaha markaasi laiskugu xiraya siyaasadda iyo weliba nolosha maciishada dadka siyaasiyiinta badinkooda sidii markaas waxay uga qaban lahaayeen iyadoo siyaasadda aysan maanta iyo shalay aysan bilaabanin laakiin muddooyin iyo weliba sanado fara badan ay waddanka ka soo socotay tani waxay markaasi micnaheeda tahay dhegeystayaal iyadoo maalmo keliya ka harsan tahay mise waxyaala dabcan maalmo keliya ka harsan tahay ilaa iyo sida markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ee diiwaanka markaas iminkan maalin maalinba kasii dambe ubsi jarayso ayaa hadda waxaa soo hareen maalmo yar oo keliya oo markaas la sheegi kara inay yihiin oo keliya saddex iyo labaatan maalmood ama shan iyo labaatan maalmood oo keliya si markaasi loo qabto doorashada guud ee waddanka ee ka dhici doonto sanadkan labada kun labaiyo labaatanka bisha sideedaad ee dhegeystayaal ee hal maalmo dabcan bishan oo keliya ka harsan tahay iyadoo shan iyo toban maalmood hadda keliya ka harsan tahay waxaa toos loo gudageli doonaa doorashada waxaa sidoo kale loo dareeri doonaa goobaha codbixiyaasha waxaa sidoo kale dadka ay soo qaadan doonaan codayn doonaan una codayn doonaan shakhsiyaadka ay markaasi taageerada kala duwan u hayaan laakiin ma la socotaa dhegeystayaal halka imikan waxyaalaha kala duwan ee lagu kala dabcan ololo xoogan ay u kala socoto sida shacabka markaasi quluubtooda iyo sidoo kale loo dhadhansan lahaa loogana heli lahaa codka kaarka ay wataan oo sidoo kale loogu kala codayn lahaa haddaba tani waxay markaasi dhacday kadib markii muddooyinkii ugu dambeysay ee nolosha ee aad waddanka ugu adkeed sixir bararkii sare uu sii kacay nolosha sidoo kale ee aada ugu adkeed shacabka sidoo kale shidaalka ayaa markaas cirka isku sii shirirayay maalinba maalinba kasii dambeyso iyadoo markaasi loo aaneynayay dhibaatada iyo weliba colaadaha ka taagan waddanka ukrain dabcan duulaanka uu ku qaaday ama uu ku hayo waddanka ruushka laakiin wadanka hadda waxaa markaas lagu kala jiraa ama lagu kala jiraa dabcan isqaabeyn iyo diyaarin doorashada cid waliba markaas shakhsiyaadka ay kala wadato mise ay kala xigtaan ay ku qaadan lahayeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ololo siyaasadeed xoogan ayuu wadanka markaas isagana ka bilaabay muddooyinkii ugu dambeysay ama maalmihii lasoo dhaafay saasoo ugu ololeynayo madaxa markaasi madaxii hore mucaaradka raila omolo odinga oo iminkan markaasi xulafo ay noqdeen wixii ka dambeeyey labadii kun sideed iyo tobankii taasi oo ku wada heshiyeen inay wadanka ay dhibaatada iyo colaadaha iyo isqabqabsiga waqti waliba doorashada in lagu soo abjaro taasoo in badan muddo ah ay markaasi faraha iskula jireen raila odinga iyo dowladdii markaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xogeenkiisa william ruto maysan soo bilaabanin raila iyo qabqabqabsiga madaxweyne uhuru kenyatta balse waxay soo bilaabatay labada kun iyo saddex iyo tobankii waqtigii markaasi xilka moi kibaki uu kala wareegay uhuru kenyatta laakiin markaasi muusan dabcan saldhiganin sidoo kale muusan istaagin saasoo markaasi uu doonayo in xilka mar uu qabto raila odinga laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waxaa madaxweynaha uu go-aan ku gaaray sidii uu ku doogi lahaa dhibaatada kana naceebka kala qubnaanta iyo sidoo kale in ay markaas isnaceebka waddanka ka dhex jiro xal loogu heli lahaa waxa ay heshiis markaasi ka wada gaareen xubnaha dabcan waa dhinacyada raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta labadii kun iyo sideed iyo tobankii kaasoo qodobo markaasi sagaal qodob ay kusoo saareen laakiin qodobo qaar sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooday tilmaamayaan sheegayihiin ama ay sheegayaan in leeyihiin qodobo qaar ayaa markaasi meesha ay ku wada heshiiyeen ka maqan keeni karta in ay tahay midda markaasi madaxweyne uhuru kenyatta oo markii dambe uu usoo hadal qaaday sheegana in uu taageeri doono ama uu taageerayo sanadda labada kun labaiyo labaatanka sanadkan hayda aynu ku guda jirnee raila odinga kuna taageeri doono codbixiyaasha oo sidoo kale kaga codsan doono inay ku taageeraan haddaba sheekada nuxurka markaan dib ugu soo laabano dhegeystayaal madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu markaasi iminkan qeybaha waddanka ka kooban ama sidoo kale caasimadda qeybaheeda kala duwan oo ololo siyaasadeed ka fulinaya kana wadaa kuna tilmaamay mid markaasi la doonayo in dadka shacabku kaga codsanayo inay wax ay ku qabtaan kuna taageeraan raila odinga sidii xil kursigaasi uu u qaban lahaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa sheegay iminkan inuu socdo sidoo kale socitaankiisa ama socdaalkiisana ay ku qoton tahay keliya sidii dadka shacabka oga dhaadhicin lahaa kuna qaadan lahaa kuna dooran lahaayeen sidii raila odinga kursigaas kaga fariisan lahaa oo naga dhaxli lahaa asaga balse uu sheegay in cid kale uusan la ogoleen si shacabka ay markaasi mugdi kalesan usii gelin ama mugdi ay u gelin waa sida markaasi madaxweynaha uhuru kenyatta uu ku tilmaamayo halkaas uula jeedo mugdiga ama sidoo kale sida dan markaasi hadaladiisa ugu socoto ku-xogeenkiisa madaxweyne ku-xogeenka dalka william ruuto oo isagana markaasi ololo siyaasadeed goonidiisa ama goonidiisa u wato kuna sheegay in markaasi dhexdayna laga kala baxo waa siduu asaga hadalka u dhigaye hadalkaas u jeediyey mar uu ku sugnaa countiga meru matarakanisi waxaana uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in ay dhexdeena keliya laga dhexbaxo raila odinga goobta garoonka la arko ciddii markaasi rayso waa siduu hadal ku dhigaye laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa u muuqda mid aad taageero xoogan ololo xoogan u fidinayo raila odinga taasoo markaasi laga yaaba in suurtagalnimada ay ka dhigi karto in oo codod fara badan uu usoo helo sidoo kalena uga dhigi karto in kursigaasi oo suurtagalnimada uu u fudayn karto inuu heli karo kuna fadhiisan karo raila odinga laakiin taasi hawsha iminka way ka bedelan tahay wayna ka duwan tahay dhegeyste madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuu sheegay isagoo qaab markaasi siyaasadeysan waa sida markaasi qaabka kuwa khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda tilmaamaya ay sheegayaan leeyihiin in madaxweynaha imikan oo markaasi qaabka shidaalka hoos u dhigay kuna tilmaamay kuna amray wasaaradda maaliyadda in si deg dega lacag gaaraysa lix iyo toban bilyan oo lacagta dalka in markaasi khasnada uu kasoo bixiyey kuna wareejiyay khasnadaha kuwa ibra loo yaqaano oo u qaabilsan shidaalka iyo dhuumaha ee wadanka kuwaas oo in badan markaasi ka qayldhaan xoogan ku hay kuna sheegeen in lacagaha ee qarashaadka ay aada u tiro badan yihiin oo wadanka lagu leeyahay waxaa madaxweynaha sheegaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sheegaya in nolosha wax badan uu ka bedeli doono raila odinga markuu soo galo laakiin hadda waxa uu sheegay in wax walba hoos loo dhigi doono inta maalmaha keliya ka harsan tahay haddaba doorashada ayaa markaasi noqotay mid keliya ah nooc keliya loo adeegsan karo in nolosha weliba waceyshada dadka shacabka kenyaanka ay ku nool yihiin keliya loo adeegsan karo nool loona mari karo mid siyaasad oo keliya waa sida markaasi khubarada ay tilmaamayaan sheegayaan dariiqada keliya u furan in markaasi codod lagu helo in markaasi lagu helo taageerayaal ay keliya tahay in sidii ganacsiga heerka nolosha maciishada dadka shacabka ay ku nool yihiin loo mari karo qaab siyaasadaysan laakiin qaab afqalalan oo keliya inay markaasi kaa sasayaan ama kaa didayaan dadka shacabka waana nidaamka markaas imikan ololaha kala duwan ay ku kala fulinayaan qaybta kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo lawmoja ay doonayaan in isbedel xoogan wadanka ay ka keenaan iyadoo loo maraya qaybta qayb waa qaabka markaasi beeraha wax looga soo jarayo ama wax sidoo kale dalagyada wadanka markaasi qaybaha ee kala duwan looga dabcan kala geenayo si markaasi beeraha ama beer weliba wax ay uga soo go-aan ay ku noolaan karaanka shacabka sidoo kale in la bedelo qaabka nolosha dadka shacabka ay ku nool yihiin iyadoo loo helayo nidaam markaasi noloshooda caadi ay ku tahay horaan oo markaasi labada kun iyo sagaal iyo tobankii ay ahayd markii warbixin lasoo saaray lagu sheegay in boqol keli ah ama boqol shilinka dalka oo hal doolar oo hal doolar ah ay dadka shacabka kenya badankooda ay ku nool yihiin taasoo keentay inay faqrinimada ay aada wadanka ugu badan tahay laakiin qaabka siyaasadda ee hadda wadanka markaasi ka aloosan sidoo kalena ka jirto ayaa hadda tilmaamaysa oona tibaaxaysa in ay keliya ay kaga dhaadhicin karo in nolosha wax looga dhimi karo dadka shacabka taasi oo keenayso in wax weliba hoos looga dhigo laakiin isla diiwaankaas keliya maalmo ayay soconaysaa oo markaasi diiwaanka loogu daraya dadka shacabka laakiin sii jiraysaa ilaa iyo muddo ah ilaa marka kale laga gaara doorashada haddaba isbeddelkaasi ololahaasi siyaasadda ee lagu kambeynlagu kambeyn garaynayo ama sidoo kale lagu socodsiinayo in ajendahooda uu socdo sidoo kalena taageerada iyo qulubada markaasi shacabka lagu hanto ee keliya markaasi imikan ku qatantaa qaab markaasi siyaasadda iyo weliba nolosha shacabka oo markaasi aada udag muddooyinkii ugu dambeysay waxaa dadka ay markaasi goon la-aayeen nolosha markaasi ay ku nool yihiin ama sidoo kale nolosha qaabka ee horaan u barteen ee iminka kaga duwan tahay ka waran haddii horaan warbixinta lasoo saaray lagu sheegay in boqol wax ka yara ay ku quutaan bal hadda ka waran haddii kiilihii booshada ee dadka shacabka kenyaanka ay aadka u isticmaalaan ama ama ugaalid waxa u taqaanaa dhegeystayaal ay marayso kiilihii ama labada kiile laba boqol iyo sagaal shilin ama laba boqol iyo toban hadday marayso bal ka waran ay ka hooseyso waxay quutaanna boqol bal ka war noloshaasi hadda laakiin waxa ay tilmaamaysaa ama sidoo kale tilmaamaha markaad fiiriso qaabka iyo weliba sida markaasi loo kala darsayay nolosha siyaasadda ay hal shay u noqotay waxa isku xiran dhegeysta nolosha iyo siyaasadda haddaba ma isku xirnaan kartaa oo ma kala socon karaan in markaasi laisku lifaaqo mise hal shay laga wada dhigo nolosha adigoo siyaasadda lagu soo hadal qaadan ama sidoo kale ma dhici karto in nolosha ama sidoo kale qaabka iyo weliba sixir bararka waddanka ka taagan dabcan in laga hadlo siyaasad ama siyaasad la-aan goobtaasi fagaaraha mise goobtaasi halkaasi laiskugu tago mise dadka shacabka in laga gado keliya hadda maalmaha keliya soo harsan ee farakotiriska ah ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo laga yaaba go-in maalmo keli ah dabcan kadibna uu wadanka markaa ama sidoo kale xafiiska iskaga baneeyo oo shaksiga soo gelaya uu ku baneeyo ayaa hadda waxaa markaasi go-aansaday in wax badan laga qabto laga bedelo maalmaha soo haray waa sida markaasi wargeeska xitaa saaka uu qorayay uu leeyahay madaxweynaha dalka maalmaha soo haray waa in shidaalka markaas hoos loo dhigaa waa in markaas isbeddel lagu keenaa waa in markaasi isagoo sidoo kale leeyahay siyaasadda weliba waxaa isagoo markaasi leeyahay waxaa halkaasi kasii ambaqaadi doonaa kana bedeli doonaa shaksiga aniga aan wato waa shaksiga aan markaasi doonayo in xilka uu qabto waa shaksiga shacabka aan doonaya inay la dhisaan waa siduu hadalka u dhigaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ee shaksigaas ula jeedo raila omolo odinga laakiin halkan waxaa sidoo kale dabcan arrimahaasi oo dhan dafiraya kuna sheegaya in muddooyinkii ugu dambeeyay ama shantii sana u dambeysay tan iyo markii heshiiskii dhexmaray raila odinga iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa halkan asagana kasoo horjeestay ku-xigeenka dalka william ruto wuxuuna sheegayaa dhibaatada iyo meesha ka jirtaba waa labada shaksi ee dabcan waa labada madaxweynaha uhuru kenyatta iyo raila odinga lagana doonaya in markaasi uu wax kala qabto kalana teliyo qaabka siyaasadda ama qaabka markaasi laga doonaya nolosha inay caadi ugu sii socoto wadanka laakiin wixii muktigan ama dabcan sanadihii ugu dambeysay uu lahaa tan iyo markii xiriirkooda uu aad markaas isku dhex galay in la hilmaamay ama madaxweynaha uu hilmaamay shacabka taasoo noqotay in sare usii kacday kenya quanza alliance waxay imarkan ay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka weliba khaasatan wuxuu leeyahay waxaa markaasi qasbaya in nolosha sare usii kacdo isagoo markaasi ku cambaareynayo dushana markaasi dhaleeceen oga tuurayo madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila waxa uu sheegayaa in dabcan labadaasi shaksi ay ayaga mas-uuliyadda qaadaan inay markaasi kaga shaqeeyaan in wadanka uu ka burburo ama wadanka markaas dhibaatada ee sixirbararka u keenay muddooyinkii shantii sano u dambeysay taasi oo markaas ay ku cambaxeen hinshek waa siduu hadalka u dhigayo keliya lagu heshiiyey sidii sixirbararka iyo nolosha iyo dhibaatada wadanka markaasi mugdi loo gelin lahaa waa siduu markaas isaga uu ku cambaareynayo sidoo kale dhaleeceen dusha kaga tuuraya madaxweynaha ku-xigeenka waxa uu dusha kaga tuuraya raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka william ruto wuxuu markaasi sheegayo in ay tani tahay midda markaasi ugu saameynta badneed laakiin ay wadanka ama dadka shacabka aysan hilmaami doonin dhibaatadii marxaladii culeyskii la geliyey halka madaxweyne halka raila odinga oo isaga markaasi sheegayo in nolosha dadka shacabka uu doonayo inuu wax kaga qabto kagana shaqeeyo maalmo keliya ama bish tobanka waa boqolka maalmood ugu hore inta shacabka nolol caadi ah uu ku soo celiyo kagana shaqeeyo dhibaatada iyo marxaladda iyo culaysadan faraha badan ay ka taagan tahay hadda waxay noqotay qaab ololo ah qaab siyaasad ah markaasi dabcan ugu ololeynayo dadka shacabka in kow diirada koowaad la saarayo sidii wax looga qaban sidii wax looga qaban lahaa nolosha sidii wax markaasi loo looga qaban lahaa nolosha loona heli lahaa nidaam caadi ah oo markaas dadka shacabka ay ku kala dabcan ay ku kala noolaan karaan kuna dhaqnaan karaan wadanka olafada markaasi qeybta kale ee kenya kwanza ah ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sida xildhibaanka laga soo doortay gaarisa aadan bare ducaale wuxuu asagana tilmaamaya uu sheegaya leeyahay in nolosha dadka shacabka laga garanaya shakhsiyaadka ka dambeeya oo markaasi leeyahay dabcan shakhsiyaadka ka dambeeya oo in markaasi noloshan ay nolol dabcan ka qayliyaan gacmahana madaxa ka saartaan inay markaasi kaga shaqeeyeen dabcan waa dooda markaas iminka socoto oo daleeceynta eedaha wakhtigan oo hadda kala guurka laakiin waxaa ololaha qayb ka ah oo markaasi lagu ololeynaya sidii markaasi ganacsiga iyo weliba nolosha iyo weliba quduldururiga waxyaalaha dadka shacabka ay ku nool yihiin sidii wax looga qaban lahaa looga bedeli lahaa waxaa loo yaqaano cost living dhegeystayaal ama cost living ama qofka waxa markaasi ay ku nool yihiin dadka shacabka kenyaanka tirada ayaa markaasi iminkana leeyihiin inay qayb ka tahay qaybna ka noqon doonto wax kabedelka qaabka siyaasadeed waa qaabka siyaasadeed ee wadanka ka socoto haddaba maxaa markaasi dabcan jawaabo u noqon kartaa arrintan markaad dhegeyst ahaan ama aad fiiriso ay noqon kartaa in laisku xiro nolosha iyo sidoo kale qaab siyaasadda ma la kala saari karo miya nolosha iyo weliba siyaasadda iyo weliba qaabka markaasi dhaqaalaha maxaa isku kalifaya oo markaas isku kala geenaya ama sidoo kale isku keenaya iyadoo laakiin khubarada dhanka siyaasadda ay tilmaamayaan inaysan kala maarmin siyaasadda iyo dhaqaalaha ama nolosha dadka shacabka taasoo keeni karto in markaasi qaabka lagu raali keliya keliya dowladda u raadin karto sidoo kalena lagu dejin karo dadka shacabka haddii taasi lawaaran ama laga fuursan waayana waxaa dhici kartaa in qaab markaasi madadaalo ah keliya looga dhaadhicin karo dadka shacabka iyadoo markaasi ay indho u hayaan ama sidoo kale ay sidoo kale ku maqlayaan nidaamka iyo weliba siday wax isku bedelayaan sida sicir bararka wadanka markaasi ka jira iminkan waxaa soo saarka wadanka oo markaas aada u adkaatay sicir bararkii oo sare usii kacay cashuurtii oo markaasi badatay oo waxyaalaha markaasi wadanka soo gelayo kuwaasoo sheegaysa in ayagana saxmad fara badan mise culeys fara badan ay wadanka ku keeni karto nolosha markaas wadanka ka taagan laakiin hadda ololaha siyaasadeed ee kala guurka maalmo kale kasoo hartay sida caadada ahayd waxaa hadda la tilmaamaya la sheegayaa in ay xildhibaanada siyaasiyiinta gafarnimada sanatarada wakiilada umareebka dumarka iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweyneyaasha shakhsiyaadka markaas iminkan tartamaya ay u doonayaan in ay xilka qaab markaasi siyaasadsan ay keliya ku helaan iyadoo shacbiyadda ay ka raadinayan dadka shacabka halkan waxaa markaasi madaxweynaha shalay uula sheegay for the first time maalintiisa ugu horreysay uhuru kenyatta oo xafiiska markaasi qabtay in ay markaasi nolosha iyo dabcan waa qeybta kuwa markaasi loo yaqaano energy and petroleum regulation authority ebra kuwa loo yaqaano oo sheegeen in ay sare usii kacayso qiimaha wax kudarka shidaalka oo markaasi la sheegay in ay kor u kici doonto ilaa ilaa boqol iyo toban baa liiter of petrol laakiin madaxweynaha shalay halkan asagoo markaasi u ololeynaya toosna markaasi sheegay gooffagaarana kaga sheegay in isbeddelkan iyo weliba isbeddello fara badan uu soo socdo uuna keeni doono raila odinga halkan waxa uu sheegaya uu dabcan tilmaamaya uu leeyahay lix iyo toban dhibic lix waa lix iyo toban waa lix iyo toban dhibic lix sideed bilyan oo lacagta dalka in markaas uu ku amray wasiirka maaliyadda u kuryataani inuu fasaxo kana una fasaxo qaybta kuwa markaas u qaabilsan shidaalka iyo dhuumaha oo markaas loo yaqaano ibra kambanigaasi waxaa hadda markaasi suurtagal ka dhigi karta waqtida ama maalmaha soo hartay in markaasi shidaalka uu hoosu dhaco tani waxay keenaysaa isagoo ololaha siyaasadeed ee markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku jiro una sheegay si caadi ah si waadixa una sheegay in ay si toos ah dabcan duulaan ugu noqon doonaan kuna duuli doonaan madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sahli doontona sidii ololaha siyaasadeed wadanka uga dhici waa dabcan si doorashada guud wadanka ka dhici doonto loogu taageero ama loogu taageeri lahaa azimiyo la umoja one kenya alliance kuwa loo yaqaana dhegeystayaal waana raila omolo odinga haddaba iyadoo siyaasad ahaan ay socoto maxaa haddana isku keenayaa siyaasadda iyo weliba ballanqaadyada iyo weliba waqtigan hadda waqtiga sii dhammaanayo in haddana dabcan waqtiga sii dhammaanaya waqtiga doorasho hadda laisku diyaarinayo in howlo fara badan hoos loo dhigo iyadoo dana siyaasadeeda keli ah ee meesha ku jirta dhegeystayaal qaybaha dambaan dhegeystayaasha usiin doonaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale isweydiinaynaa maxaa isku xirayaa dadka nolosha iyo weliba maciishada waxyaalaha wadanka markaasi soo galo waxyaalaha wadanka markaasi soo baxo iyo weliba waxyaalaha markaasi ay dadka quutaan in ay isku laisku xirayo laiskuna dhejinayo ama laisku lifaaqayo qeybta markaasi siyaasadda waa politics iyo weliba sida sahaaka aan wargeyskaba ku arkayay qeybtiisa boggiisa koowaad bogiisa afraad waxaa leeyahay haddaba siyaasadda madbadbaadin kartaa nolosha dadka ay ku nool yihiin saaxiibayaal waa qaybaha dambe ayaan dhegeystayaasha fursad u siin doonaa hadduu eebba raali ka noqdo warkii ayaan wada dhegeysan doonaa yuusuf bakad ee barnaamijka daadihinaya qaybaha dambena dhegeystayaasha arrimo kaloo faahfaahin iyo macluumaad kalean sii gudageli doonaa hadduu eebbaha raali ka noqdo dhegeystayaal ha iga dheeraan ha iga fogaanin aan iminkan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah intaan qodobada kale markaasaan sii gudagelin dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom ee weliba iminkan mar waliba macaamiishada markaas u haysa adeegyo wanaagsan oo ay markaasi ku farxan macaamiisha safaricom waxay hadda fursad markaas u helayaan ama u haysaa in ay soo iibsan karaan telefoon casri oo four g oo casri ah ay ku iibsan karaan labaatan shin maalin waliba safaricom ayaa hadda doonaysa in macaamiishada ay ka faa'idaystaan fursadda internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda markaasi dhegeysaad iibsan karta telefoon cusub oo union raybro oo aad markaasi ku iibsan karta labaatan shin maalin waliba fursaddan ayaa keli waxaa markaasi kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi kenyaanka telefoonka u yaqaanee kabambe ama tooshilaa soomaalida dhahdoona macaamiisha markaas telefoonka ayaa two g three g adeegan adeeg waxaa markaas laadhaa lipam mdogo mdogo micnaheed markaas taa tartiib tartiib iska ka bix adeegan dhegeysa si deg deg hada buuqaarka markaas aysan kugu jirin tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonka casriga ood internetka u isticmaali karta waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googoleka ayaa sidoo kale wax kaga baari karta waxaad adigoo sidoo kale kaga shaqaysan kartaa gurigaada adigoo joogo oo laga yaaba in cil dhibaato markaas ay ka haysto sidoo kale laga yaaba arday inaad tahay oo jaamacadaha kollejyada markaas ku jira telefoon la-aan ay yihiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa tilmaamaha qaareerada googoleka ama google map waxaa loo yaqaano sawiro sidoo kale aad ku qaadan kartaa waxyaalo fara badan iyo markaasi kaa kaafin kara telefoonkan casriga shirkadda isgaarsiinta safaricom macaamiisheed markaas ugu targashawana telefoonka markaas yahay two g three g four g adeegan waxaa markaas dhalaal telefoonka new neon raybro waxaa ka mid adeega sida gabdhahayna markaasi sidoo kale wax badan ay ka fahmi karaan kana baran karaan qayb weliba cunada noocyada markaasi loo karsado noocyada markaasi kala duwan ee qaybta markaas u sahli karta una fududeyn karta dhegeysa qof weliba inuu wax baraasto inuu wax markaasi barto gacantiisana iyo ishiisa afkiisa sidoo kale macallin ay u noqoto adigoo qofka ama gabadha ama ninka sidoo kale ka faa'iidaysan kara telefoonkaasi qaybta youtube-ka ilan wax badan wax badan ay markaasi ku suurtagelin kara kuuna fududeyn kara telefoonka dhegeystayaal habka isqurxinta iclaansaarka sidoo kale harqaanka wax badan qof weliba ay kaga baran karaan waxaaba intaasi kuusii dheer inay haatan tugsada waqtiyada ay xiran yihiin mise waqtiyada markaasi furan yihiin casharada markaasi iskuullada looga soo dhiibo mise madaarista mise dugsigada lailiga loo yaqaano mise homework loo yaqaano dhegeysan inay carruurta kaga faaidaysan karaan sidoo kale u fududaan kara telefoonka ama u fududayn kara in qaab online wax badan ay kaga fahmi karaan dhegeystayaal macaamiil shirkada isgaarsiinta safaricom macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka inyunioroy iyo in kale in fursadda markaas lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micneeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo sida markaas inaad fiiriso dabcan haddaad doonayso inaad fiiriso qarac star five four hash waa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qaranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waa sida inaad u dhaqsiyaha badan aad ku aado halkaasi kuna bixiso lacagta kadib waxaa markaasi bixinaysaa shan boqol oo horumaris ah waxaa deposit loo yaqaano dhegeystayaal shan boqol oo horumaris aad bixinaysaa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysaa inaad si tartiib ah markaasi iskaga bixiso haddii aad markaasi fursad u haynin inaad hesho waxaa micnaheeda tahay inaad markaasi hayso telefoon casri ah waana diiradda wax la saaraya dadka aan haysan telefoonada casriga maanta uu ka faa'iidayso fursadda shirkadda imikana ee ku keentay oo waqtigan qof waliba huufdunaya inuu kaga faa'iisto waana ofa inta doorashada la gaarin maanta soo qabso telefoonkaada casriga telefoonka ugu dambeeya telefoonka markaas adiga ku raaligelin kara telefoonka nooc waliba qofka asaga raalli kaga dhigi karo waana telefoon aad fahmi kartaan ilaa horaanba ma haysanin telefoon laga yaaba tooshilama niclaa laga yaaba inaad haysatee bal ka waran haddii telefoon kamera qaba telefoon markaas dunida kala jahan qaadi karta lagu dhiibay yaaba ka fiican laakiin qaraac marka hore star five of hash ama xidig shan afar afar afar gees aad qaraacaysa kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo markay kusoo baxda halkaas kala si jahan qaad waxaa markaas lagu leeyahay waa lagu ogolyahay ma lagu ogol labadaasoo keliya markaas lagu kala soo diraya mise farinta mise halkaasaad ka arkaysa haddaad aragto goobtaas waa tegi kartaa halkaas ayaa wax badan kala socon kartaa dhegeysta maanto halkaasi booqo oo kala soco shirkadda isgaarsiinta dhegeystayaal ee imikan fursadan ay doonayso cid weliba ee markaas ay ka qayb qaato dhegeystayaal dhammaantiin suwax wanaagsan ayaan leeyahay saaxiib ayaal dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale barnaamijka hogaanka saaka diiradda ku saaraynay waxaa markaasi imikan nolosha siyaasadda looga dhigaya dhegeystayaal waana qaabka markaasi imikan ay dowladda u socoto mise qaabka markaasi imika dowladaha soo socdo ay markaasi ku kala hardamayaan amase ay ku kala socdaan sida markaasi raila odinga iyo sidoo kale kuwa kenya kwanza loo yaqaano oo madaxweyne ku-xigeenka warkacaya iyo sidoo kale madaxweynaha imikan xilkiisa sii dhammaanayo madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu asaga markaasi dadka shacabkiisa u sheegaya meel goob fagaara ah oo uu leeyahay dabcan waxaa markaasi doorataa shaksiga aniga ah wato wax badan markaasi doonayo in uu ka bedelo isagoo markaasi wax badan hoos u dhigay weliba qaybta markaasi shidaalka dhegeystayaal oo sida markaasi dabcan warbaahinta ay aada uga hadlaya shalay goob markaasi goob fagaaraa ku sugnaa dhegeystayaal haddaba siyaasadda may badbaadin kartaa nolosha dadka shacabka iyadoo markaasi sida rabo markaasi siyaasiyiinta ay ka dhigan doonaan mise ay ka yeelanayaan waqtiga marka doorashada la gaara dhegeystayaal haddaba ma tahay mid markaasi siyaasad ama siyaasadda wadanka markaasi ka socoto mid markaasi dadka shacabka badbaadin karto ma siyaasad ahaan la doonaya in lagu badbaadiyo ma dhicaysaa mise may ku socon kartaa dhegeystayaal sida doonana markaas loogu adeegsan doono sida doonana markaasi uu qofka u adeegsan karo qofka shaksiga ama siyaasiga ah dhegeystayaal waa nidaamka saaka barnaamijka diiradda ku saaran kaga hadlayno tani waxay markaasi soo baxaysaa kadib markii madaxweynaha oo maalmo keliya usoo harsan tahay waxyaala farakutaris ah uu markaasi sheegay in hoos markaasi loo dhigo loona dhimo asagoo markaasi amray wasiirka maaliyadda u kuryataani kagana hadlay leeyahay dabcan waa in markaasi shidaalka aad hoos u dhigtaa taasoo markaasi muran iyo qaylo fara badan weliba awoodi waayen dadka shacabka kuna dabcan awoodi waayen dadka markaasi baabuurleyda ah kuwa markaasi gaadiidka dadka qaada waxaasoo dhan ay kari waayeen kuna adkaatay nolosha miciishada ilaa markaasi la sheegay xitaa in ay wax waliba sare usii kaceen ila wax waliba waxay ku xiran yihiin shidaalka dhegeystayaale xitaa haddii aad aragto qudaarta baabuurta lagu soo qaadayo ila wax waliba cirka isku sii shararaysaa haddaad aragto dadka beeraleydii waxay markaasi halkaasi dadka beeraha ku dhaansadaan waa shidaalkii wax badan ayay markaasi qabtaa wax waliba lagu dhaqdhaqaaqo ama dunida ku dhaqdhaqaaqdo ama dunida markaas ay ku tilaabsado mise dunida markaas ay ku horumarto waa shidaalka haddii shidaalka markaas laska saxo waxay noqonaysaa ah, sida markaas khubarada dhanka siyaasadda ay ku tilmaameen sheegayaan in wax waliba markaa hore ee aasaaska dowladda mar iska saxdo iskana dhisto kuna qaamayso waxa markaas iyada kasoo go-ayo iyo wax markaas dadka shacabka u go-ayo iyo wax markaas nolosha ay ku bedeli kara dhegeystayaal laakiin hadda waxaa markaas calaamada su-aal isgelinaya sidoo kalena looga hadlaya looga warramaya qaabka markaas dowladda ay markaas iminkan u macnayn karto ama sidoo kale loo qaada dhigi karo nidaamka iminka dowladda ku socoto isla sidoo kale kuwa markaas iyagana ololaha siyaasadda ku jiraan sida raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto isla sidoo kale shacabka iyo qulubtooda markaas ku kala xananaya ama sidoo doonaya inay ku kala qaataan mase ay ku hantaan sidii markaas kaarka codka ay kaga helaan oo shacbiyad badan ay kaga helaan dhegeystayaal cid waliba maxay iminka diiradda saaraysa kaga hadlaysa qaabka nolosha dadka shacabka wax looga bedeli lahaa sidoo kalena loo heli lahaa laakiin waxaasoo dhan hadda waxay markaas leeyahay waxaa keliya kusoo ekaatay kusoo xerada ay soo gashay ama sidoo kale dadka la doonaya in lagu maamulo dadka shacabka o dhan la doonaya in qaab siyaasad ahaan loogu dabcan loogu badbaadiyo hadda waxaa leeyahay politics saves kenyans dabcan keliya waxaa leeyahay cid waliba iminka ka dhaadhacsan ama siyaasi waliba ka dhaadhacsan in siyaasad ahaan dadka shacabka loogu badbaadin karo oo keliya ah dabcan hadday tahay markaas in laga hor imaado shay markaas dowladda ay wado hadday tahay shay markaas mucaaradka u wada hadday tahay wax markaas qofka ama qofka kale ama wax waliba markaas soo faragelin kara qaabka nidaamka nolosha ama maciishada in markaas lagu dhaliili karo qaab farsamaysanna loogu hanjabi karo ama loogu dadi loogu handadi karo qaab markaas siyaasadaysan qaabka nolosha wax waliba ay ku noqoto iminkan in siyaasad ah horaan waxaa markaas dowladda dhaliili jiray ra-iisul wasaarihii hore dalka raila omolo odinga weliba hore inta markaas saaxiibada ama bahwadaagta ay ahaayeen ama wadajirkooda aad u wada socday madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale william ruto laakiin isla sidoo kale labada kun toddoba iyo tobankii way wada socdeen laakiin wax waliba waxay isbedeleen markii labada kun sideed iyo tobankii ama labada kun sideed iyo tobankii heshiis markaas wada gaareen ama handshake ay markaasi wax badan ay markaasi qarimeen waa sida qaar asaga xulafada ay waa xulafada markaasi kenya kwanza ama xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaga markaas iminkan ku anducinayaan kuna qaylinayaan inay ku leeyihiin howsha dhan waxaa markaas burburiyey sidoo kale dhulka la galay raila odinga oo doonaya markaas danihiisa keliya in markaas ka gaaro halka raila uu leeyahay wadada markaas dariiqada saxda la qaaday oo wax waliba lagu bedeli lahaa sidii maciishada kenyaanka ama hal keli looga dhigi lahaa oo markaas nolosha isbedelka qaar ay markaas hogaanka uu doonayo in ay wax badan uu kaga bedelo sida markaas asaga uu leeyahay laakiin taasi waxaasoo dhan waxaa ka weyn qaabka nidaamka iminkan wax waliba loogu soo gunaanudayo ama soo kale loogu soo xirayo qaabka siyaasadda haddaba siyaasadda iyo weliba nolosha mid tahay mid markaas lagu badbaadin karo oo markaas waddo kale ama jid kale aysan u furneen taas oo markaas iminka dhalinayso iyadoo wakhtiga keliya kala bax oo markaas kala baxeed ah ama lagu kala baxayo siyaasadda ay maalmo keliya ka harsan tahay dhegeystayaal ayaa haddana maxaa madaxweynaha markaas uu shaacinaya in wax waliba iminkan hoos loo dhigi doono ama sidoo kale looga shaqayn doono iyadoo maalmo soo socdo sida marka uu ku sheegay madaxweynaha isbeddel xoogan lagu keeni doono iyadoo loo fasaxay shidaalka weliba laga bilaabi doono hoos loo dhigi doono inta markaasi xilka uu hayo kadibna dhegeystayaal maxaa sii dhici doona isagoo laakiin qaab toosan qaab markaasi baraaro cad ah qoof qaab markaasi bulshada si toos ah markaasi halka toos ugu sheegayo in ay uu ku taageerayo hoos u dhigidda shidaalka raila omolo odinga ay markaas ka go-an tahay dhegeystayaal haddaba raila marka dabcan madaxweynaha arrinka markay kasoo baxday isla jawaab deg dega waxaa markaasi bixiyey madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto waxuu asagana markaasi sheegay in dabcan nolosha iminkan iyo sixir bararka waxaasoo dhan ay ka wada shaqeeyeen madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga taana markii heshiis ay ku wada heshiiyeen heshiiskii handshake wuxuu asaga markaas iminka ku macnayna una dhigaya kuna fasiraya mid markaasi doonaya sidii nolosha kenya ama shacabka hoos loogu dhigi lahaa laguna burburin lahaa mugdina wadanka loo gelin lahaa saas ayuu ku macnaynaya markaas madaxweyne ku-xigeenka laakiin asaga isla qudhiisa wuxuu markaas ku ololinaya sidii siyaasadda waa qaab weli waxaa socotaa qaabka siyaasadda sidii markaas siyaasadiisa ay markaas nolosha wax dadka shacabka uga bedeleen sixir bararka iyo dhibaatadan culeysada markaas la dareemayaan iyo weliba dadka markaas iminkan awoodi lah sidoo kale wax uu kaga qaban lahaa ama dowladiisa ay kaga qaban lahayd boqolka maalmood ee soo socoto sida markaas madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka uu asaga markaas ku sheegayo haddaba ma tahay siyaasadda mid markaas nolosha badbaadin karta dadka shacabka ama sidoo kale noqon karto mid sida doona loogu adeegsan karo siyaasadda sidoo kalena dariiqa ama wado markaasi dheer loogu qaadi karo siyaasadda in wax waliba loo adeegsado laguna qasbo dad dabcan loo adeegsado loogana dhaadhiciyo sida markaas ayaga ay doonayaan keli ah inay socoto ama siyaasiyiinta ay u kala socoto dhegeystayaal arrimahaas ayaan kaga hadlaynaa qaybaha iminkan dhegeystayaashan fursad u siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan soo dhawaada meel walba naga dhegeysanaysaan yusubakada barnaamijka daadihinaya qaybaha markaas dhegeystayaasha ee iminka fursad u siinaya haddaba dhegeysta iyadoo markaas diiradda ku saaran qaabka markaas la doonaya in iminkan ay ku socon karto dabcan waa labada saddexda shaqsi iminkan miiska wada saaran waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka laba ayaa markaas iminkan isla go-een waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga oo markaas heshiiskooda mar hore soo bilowday labada kun sideed iyo tobankii waana halka markaasi mucaaridnimada sidoo kale ay kaga bilaabatay ama sidoo kale in lagu dhaliilo ama sidoo kale in uu dhaliilo dowladda iyo weliba hanaanka afarta qorshe ah madaxweynaha ay madaxweyne ku-xigeenka horaa markaas ku heshiiyeen ama sidoo kale sidii wadanka wax markaas looga qaban lahaa dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka asaga waxuu iminkan markaasi leeyahay wadad sax markaas u qaaday oo ku tilmaamay uu ku leeyahay uu sheegaya in wadadii markaasi qaldaneed uu qaaday madaxweyne uhuru kenyatta inay tahay markii heshiis uula gaaray sidoo kalena markaasi wax uu kala tali waaye arrimaha nidaamka iyo weliba sida wadanka uu u kala socdo horaan ay maciishada si wacan ay u kala socotay laakiin sida markaas dabcan dadka markaasi baara arrimaha markaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda markaas isku barbardhiga waxay leeyihiin kenya ayaa markaasi mugdi gashay muddooyinkii ugu dambeysay ama tobankii sana u dambeysay taas markii hogaaminaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taas ay keentay iminkan sida nool wax waliba ay u noqoto uuna adkaatay dhegeystayaal haddaba raila asaga iminkan isagoo garab ka raadsanaya dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa madaxweynaha xilka iminkan haye oo horena markaasi sheegay sid waadixna markaasi madaxweynaha u sheegay inuu taageero xoogan siin doono kuna taageeri doono sidoo kale dadka shacabka u sheegi doono inay doortaan raila omolo odinga haddaba madaxweynaha oo asagoo markaasi goob fagaara markaasi shalay ama goobo kala duwan markaasi ku sugnaa tilmaamaya sheegaya in shakhsiga kale iminkan uu doonaya u ololanayo sidoo kalena isbedel markaasi keeni kara sidoo kale fahmi kara dadka shacabka ay keliya u noqon karo cid kale insan ahayn balse hal qof oo shaksi inuu yahay shaksigaasna uu ku tilmaamay raila odinga waxaana markaas leeyahay in aan markaasi happy ama sidoo kale aan ku faraxsanaan doono markaan kursigaas u baneeyo ama kursigaas si nabad aan uga baxo aan ku wareejiyo shaksi markaas dadka shacabka ay rabaan sidoo kalena ay ku degi karaan ay rabaan waana shaksiga uu leeyahay raila odinga waxaana uu leeyahay maanta waxaa ka bilaabato waxaan iminka faraya wasiirka maaliyadda u kuryataani in lix iyo toban sideed lix waa lix iyo toban dhibic lix sideed bilyan oo lacagta dalka iminka qasnada laga bixiyo laguna deeqo dadka dabcan la siiyo oo lagu deeqa ma aha waa in la siiyo markaasi ibra kuwa markaasi shidaalka u xilsaaran kormeerayaasha ibra loo yaqaana dhegeystayaal waxaana tilmaamaya in shidaalka wax badan laga qabto ama waxyaalaha markaasi iminkan cirka uu qayb ka ahaa sixir bararkeeda ee ka taagan iyadoo markaas wax waliba lagu liifaaqo wax waliba lagu qabto inay tahay shidaalka oo keliya haddii shidaalka laga dhiso wadanka ama shidaalka wax laga qabto mise shidaalka hoos loo dhigo in markaasi nolosha caadi ay noqon karto sidoo kalena iminkan xitaa basaska markaa raacayso ama gobolada kale markaas u kala gooshayaan ka baxayaan nairobi kawntiyada kala aadayaan dabcan lacaga fara badan ayaa markaas iminka lagu karayay sida kuwa kale baabuurta markaas dadka qaada ama kuwa rakaabka qaada kuwa markaas u kala goa xaafadaha kala duwan ee nairobi ayana sidoo kale shidaalka iminkan bata awgiis ayay lacagaha ku kordhiyeen dabcan oo wax shay markaas dadka ku adkaanayso iyadoo horaana warbixin lasoo saara lagu sheegay in ay wax ka yar boqol shilin ay ku quutaan dadka shacabka kenyaanka iyadoo taasay jirto doorashada hadda soo gashay wax waliba iminka waxaa leeyahay waa wax walba iminka wuxuu leeyahay madaxweynaha waa in wax markaas wax laga qabtaa hoosna loo dhigo weliba qaybta uu ka bilaabay shidaalka ayaa ka mid ahayd dhegeystayaal oo markaas si toosa ugu sheegay oo la doonaya in wax muddooyinka ma maalmaha soo socda in wax sida wax markaas ay kaga qabtaan iyadoo maalmo keliya ay soo hartay haddaba siyaasadda iyo weliba arrimahan ma tahay mid markaasi dadka shacabka keliya lagu badbaadin karo dhegeystayaal arrimaha siyaasadda waa politics may badbaadin kartaa dadka shacabka iyo weliba sida doonana looga dhigan karo dhegeystayaal iyadoo keliya markaas ajenda keliya ka leedahay qorshaha siyaasadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha barnaamijka saaka noo daafurayaan ka xumaay kugu rogay qadka asagana uu ka baxay laakiin soo beegso marka laan leeyahay saaxiibada doonaya barnaamijkan ka qayb qaataan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiina suwax wanaagsan qadka telefoonka ayaan siinaya soo dhawalaan magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxiib subax wanaagsan subax lamid aan ku salaamaya in badan waa maxamed nuur from barnaamij maxamed nuur soo dhowow
waandhowliya waata mashquulka adduunka kaambeenka adduunka lagu baxay ma garat haye
marmar jimcee meelaan taaswaara la helaayo aada iyo aad
marka maantana de waxaa isku soo toosay siyaasadii aan jeclaayo ee faaraha haye waa kugu mahad celinayaa barnaamijka ma la socotay waa la socdaa haa ka qayb qaad maxamed nuurow
waan qayb qaadana barnaamijyada kuwa aan dalayaa kala ku yihiin intii aan nafaas u helo haye
maadaama waxaan jecelahay faransa inaan kulusoo hore laakiin riirigaa ku jiro oo dadweyne shaqa badan baan ahay shukran
waxaan aniga hadda rabaa ninka madaxweynaha ah mhm
waa nin eh, wadanka eh, ku magacaabo huriyadiisa haye waa nin eh, siyasaas ku dhasha mhm waa nin intii uu jiray ma- familkiis mada- oo wadanka uu xukumayo haye waa nin wadanka jecel kala aha waa nin tuusan wadanka xukumaya oo meeshii u ro- meeshii u daran kala garanayo aad iyo aad
hoola hadda markii tuseema aan geelka kaga soo qaado aha nin eh, ilaahay nacaadiisa waxaa tiri fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haye war wax weydiiyan qofkii aqoonta u leh hal weydiiya la yidhi sax
oo ninkaa isagaa maamulka dawladda iyo meeshii u waxana wanaagsan in humaan isagaa kala garanayo haye
marka ninkaan la- toban sana asi soo shaqeeyeen haye wuxuu yahay wuu og yahay mhm
marka ninkaan wadanka markuu saa u fiiriyo mhm nin godku ridaay in nin wadanka kor u qaadaya kala yihiin sidii rayla iyo ruutu haye marka aniga soomaalida codkay dhagaysanaysa kenyaanka ma maqlaan waxaan dhihi lahaa aha
hogaamiyaha wadanka eh, oo aqoontana u laha oo asaasasana kusoo dhashay ku koray haddana maamulayo aha meeshii uu jecelaysay aan aadno laakiin hadda sidaa een, aad ku maqlaysay wuxuu leeyahay een, rabitaan iyo weliba een, inaad ku taageertaan ayaa hadda shidaalka hoos u dhigaya raila odinga taasi ma mid keliya siyaasadda dadka shacabka lagu badbaadinayaa mise nolosha mise mid d- dani gooni ah uu ku leeyahay
nolosha wadanka macal shacabka isku jirto waayo ma garatay haye
rayla hadduu soo galo aha
hadda isagoo nin yaro balemis ahaa baa wadankan wuxuu dhaqaale ee keenay maamul hoos dejinka aniga ana soomaali haddaan hayo aniga hindi dhiisay waxaa la dhahan xukumi jiray ma garatay sax
runta inaa waxaa lay faraha inaan indhaha laisku geliy ma aha aha anigoo dhiisina xukumaya ayaa maamul noo hagaajisay maamul goboleed baan samaysnay gafana ilaa iyo min hoos waxaan shaqaynaya deegaanka aniga dadkeena waaye ma garat Een, wadanka eh, dabcan siyaasi miyaa lagu xukumi karaa Eh, ku- lagu lagu kala wadi karaa ka- nolol- nolosha iyo nolol maalmeedka iyo quutul duruuriga waxyaalaha wadanka ku socda sida la rabo ma loogu yeelan karaa siyaasad maxamed nuurow
siyaasad eh, marka kuula gasho oo wadanka badbaadadiisa kuula gasho aha
saaxib waa la gelin ma garat marka aduu ogoshahay aniga waan ogolahay inaa wadanka badbaadadiisa siyaasadda bedan ugu jirto lagu soo laabo haye madaxweynaha wuu sahan yahay mhm wadanka badbaadadiisa ilaahay badbaadadiis kale ilaahay kasoo wadankan rayla hadda loo dhiibi kor buu aaday haye waa sabab oo ninkan hadda eh, laga soo horjeedo oo kenya kawanza aha otobab otobab waraa nin maalxaaskii maal aruurta dhan gaari makor ma riixi karaa haye anaga taa ayadaan kasoo horjeednaa dhaqaalaan rabnaa in dadka shaqadooda maal kartidooda lagu maamulo ninkaas meesha aqoon leeyahay shaqadeeda loo dhiibo oo wadda kor koca maxamed nuur maxamed nuurow wuxuu horaan madaxweynaha fahm waay hadda uu fahmay maxay tahay waktiga maalmo keliya ee farakutirsi ay u saarsan tahay wuxuu fahmay dee meesha wax ka qaldan yihiin ba ogaaday haye wuxuu rabaa meesha markaa ka tagaysa inaa magaca ugu tagtaa la rabaa haye marka tobankii sana ninkaana lagu wax u galo oo ninkaan ka shaqayn waayo haye maadaama isaga meesha banaynayo waxaa rabaa inaan qof aamin ah oo waxay u baahnaan isla ogyihiin u sheega uu ka aqoon badan inuu u dhaafo wadanka ho- kor u kacu rabaa isaga nin nin madaxweyne sharaf leh sax oo wadankii nin u dhiibay oo xayaato ku noolaado rabaa laakiin hadda ninka adduunya hadaa la wareega isaga naftiisa la xiri magar haye isaga naftiisa kiisku bilaabo ninka daraad wuxuu yidhi waa dharbaax gaaray haddaan aan madaxweyne noqdo madaxweynaha uu dib u fiirin waxyaalaha eh, nin maskaha leh ma fiirsan kara ma garat maxamed nuur aad baad umahadsan tahay saaxiib shukran baan ku leeyahay adaa mudan walaal aad buu mahadsan yahay maxamed nuur waan uga mahad celinaya saaxiibkaasi banaan iga soo wacay waana saaxiibka barnaamijka hogaanka arrimaha siyaasadda weliba aad uga hadla uu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siina walaal soo dhowow
cali jeedi kalmona cali geedi karbuna ah waa salaamad walaal cali geedi Karab- karibuna karibuna miya mise karbuna karbuna karbuna b b
ah waa waa salaamad shukran soo dhowow barnaamijka waa la socotay cali karbuna hadee soomaalida waxay tiri geel dila waxaana lagama dhex qabto geeldida waxaara ma laga dhex qabta haddii laga dhex qabtana waa ruuxa khatartiisu ku jira oo geeri baa taraaraya oo dilaya ah geeli waa raadinaya uhuru miduu ku daalaya hadda waa midda haye
marka toban sano dawladda uu soo xukumayay shanta dambe oo sixir barakaana kor saarna haye
marka maanta hadda geeli oo dilaayuu leeyahy waxaana ka dhex qaba waxaa meeshiisa geeli haye
marka uhuru dawladda uu soo hogaamiyey si dadka si shanta sano si aan macno lahayn buu ku hogaaminaya iskaga kaabsado haye si inteeda kale hadda waxaa sidaal baan dadka ka raqiisanaya waxaa waa geelgeda waxara lagama dhax qaban karo haye dadka wuu didhaya hadda huura sidaa khatar ku jira in la maro haye
marka waxaan leelahaa huura ka gaabtay arrintaa kenya igan dad weynay u taallaa sida ninkay soo dooranayso haye
marka elekshanka dadka sidaas kale furaha waa manyego manyegogiisa waay marka eh, siyaasadda ma lagu maamuli karaa ma lagu- lagu wadi karaa een, s- een, nolosha iyo maciishada iyo sixir bararka ma suurtagelaysa ruux dhimir leh ama maskax qaba waxaa wax madaxiisa ka dhaadhacaysa oo laguma wadi karo haye dadka waxaa lagu hogaamiyaa damiir iyo caqli iyo maskax dadka dadweynaha saasaa lagu hogaamiyaa moogi siyaasada dhexdeeda wax ka bedeli aha hataa ruuxa waalana jidka dhexsoo hataa haweenka ku baalis haye haye marka madaxweynaha dadka wadadayaa ayuu ku derderin hala dhaho dhinaca uga istaaga waxaa waa geelsida waxaana lagama dhex qabtay Laakiin- aad baad umahadsantaha shukran waa cali geedi karibuna uu ku mahadsan yahay Eh, sida quruxda badan oga qayb qaatay fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana bal fikirkiisa soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga
hayi bakro salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa in badan soo dhowow waan dhoway alxamdulilah haye maxamuud ow maxamuud soo maahan maxamuud haar dhaqane maxamuud daahir dhaqane haye umana waxaa kula buqa antuu toosay daxwada ma ugeeda qabowguu ka kacay yah
faaduma waxaa kula buq daxwaduu ka kacay
waa sidaa rab waa sidaa rab inuu igu cajiso ma rabo ninka ragga ah maxamuud aad iyo aad maxamuud soo dhowow barnaamijka la socotaan filaya wallaahi waa la socdaa barnaamijke aad iyo aad horta waxaa waye dadweyne hadda wax aan lagu helin la dhaho aha waa inay yeelaan aad iyo aad ama siyaasad ha lagu keeno wax haye ama si kale ha lagu keeno haye haddii hadda oo dadka wax utaraya hadiba la keeno mhm adigu waa soo dhaweynay haye waayo hadda waktiba ma jiro ninkii dadweyne doortana wuu imaan doonaa haye
haduuban madaxweyne hadda eh, siyaasada bar dadka aan kusoo jiito wax aan sameeyo aha hadi dadka ayagaa go-aan lehe aha annaga taas waan soo dhaweynayna waxaan len keen waxaad keeni noo noo qafiifi haye ilaa asaga meeshuu waka tegayaye haa
ninkii kolley ilaah uqadarina wuu imaana meesha maxamuudow eh, siyaasadda iyo arrimahan maciishada iyo dhaqaalaha ma laysku wadi karaa Ma- ma- seena layskugu wadi karaa maxaana maxaana mar waliba lo- siyaasad ahaan loo adeegsadaa dhaqaalihiiba hadda wad adduunka oo dhan wuxuu noqtaba siyaasad haye waxaan la maalahayoba siyaasad uu noqto haye dadkii baadiyaa joogaaba siyaasad wax ku wada ah aha ninkii akristoo siyaasadaba weligiis madaxunka fikirka ku dhashay intuu joogo haye
dadkii baadiyihii markii u tagto ah siyaasadaa wax ku wadaanba waa sax
marka siyaasadii waxaa bay noqotayba dhaqan haye mar haddii wax dhaqan noqotay aha haddii wax kasta uu- waa lagu samayn karaa laakiin nin jeclaysi eh, ma lagu wadi karaa markaa sida hadda madaxweynaha ka muuqato uu leeyahay een, een, taageeritaan iyo rabitaan eh, madaxweyne waa inaad ku taageertaan raila odinga anigana eh, shidaalka iminka la hadlaya lacag baan dirayaa oo hoos baa loo dhigaya hadda kolley hadda taas waa campaign haye si wadan lagu dhaqaa lagu wanaay ma aha haye laakiin waa mid campaign haye ninkan aan rabaayo ugu campaign garayne aha dhaqaaliyaha oo saldhiga ugu soo raaca way taas haye hadda ninkii nin kastaaba maskaxdiisa aqliisa uu ka shaqaysan wuu ogyahay arrin meesha u dhexaaysa maxamuudow een, madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay tan iyo labadii kun iyo sideed iyo tobankii heshiiskii raila iyo em, uhuru dhexmaray maba looga demin dhibaatada iyo mugdiga iyo culayskan
maya aha dhibaato ma keenin wadanka waxaa ku jiray khalkhal haye dagaal baa khatar ugu sugnaa haye raila waa ku is-aariyey haye wadankii waa meel xun marayba haye wixii oo dadweyne ninka saa farta cab ku hayo oo wax oo dhan kala joogto aha yaa un nimanka heshiiyeen haye haddii heshiiyeen nin kastaa neefta kasoo boodo oo becsharada wixii oo dhan dad badan oo wagaas carar rabo oo dukaamada celi rabaa jira haye laakiin markii nimankii heshiiyeen aha haddii ninkii qalqalku oo laga cabsanayo reela buu ahaa haye marka ninkii baa tahay ninkii uu la heshiiyey dowladdii uu la heshiiyey xaalka hoos u dhece laakiin raila horaan wuxuu aad u dhaleecin jiray dowladda madaxweyne uhuru kenyatta wuxuuna soo saari jiray waxyaalo fara badan dhaqaaluhu sidoo kale ku eedeyn jiray oo hadda marka si in waxyaalihii uu ku eedeyn jiray inuu kala tiliso ma aheen haddii hadda waxaa weye oday dantiisuu wataa haye konton sano u taagnaa haye uu wax kaban waaye waa sax
wuu fiiriyey siduu wax ku kabanaya sidan ay noqoto haye soomaaliya waxaa tira maslaxadaha maqaar leeyaha lagu fadhiista haye haddii uu maslaxad ka gashay muxuu bali lahaa male
marka in badan oo asag taageera soomaalida ilmahooda yatiimaa jira oo maandamaanoodiisa iyo dawladda xabad ku dhacdo ilmahooda yatiimeen oo dad badan u dhinteen oo dib badan buu soo mareeray lahaa haye marka waxaa weye haddii uu maslaxadiisa maqaaraya lagu fadhiisa ay ku- ay u ka arkeen marka dantiisa keliya u fiirsanaya danti laakiin shacabka oo nin u eg u socdo ma aha sooma markaas lagu tilmaami karo maxamudow
maya dee danta marka oo siduu meesha ku gaari lahaa dadka waxuu ku qaban lahaa ba sidan ay noqoto aha hadduu meeshan uu sidaa yeeli waa maslaxad fiirin waayo aha meeshii buu taagnaan macaarda maa la dhihi sax marka waxaa weye dawladda hadda markii oo madaxa hore safadka hore uur uu soo kala kuway mhm reela markuu prime minister anaga wuxuu noo kala waqooyi biri baasboortkii kabandaan kabar uu keenay haye saaritaan lagu qaadanay aad iyo aad safarta hore uur markuu soo galo aha waxba mu ogaan uur nin dhaqaala kasoo karo dawladda wuxuu ugeliyay ruuto gacanta sax
afar sano ugu bil u waayaba ruuto baasboortku naga ceshaday haye sidii hore uu nagu celiyey sax santii hore hor dawladda ruuto ayaa matalay sax uur waxba mu ogaan haye
amin labooda oo wadanka uur naqeen ninkan
aha meel inta taayda mu arkay shantan dambe haye dhulkeeda hurdaa oo matuuqaasee dhuuqay haye
marka marka markuu reyla waxaa leeyahay waa odayga kolley hadduu soo galo mhm horta waqooyi ba annaga inaan ka faa'iidayna baasboorka inuu soo celinayana filayna sax
marka gurana dee dadweynaha iskale ninkii soo gala ilaahay baa oge aha
laakiin duqa waa un- maslaxa inuu keenayo waa inala taageen marka waxaan dhihi lahaa duqa hala taageero aad baad umahadsan diisaa waa dhammaadeen aha hadduu waa dee campaign iyo waxay noqotoba niyow iskuuladina lacag usoo sii daa baan leenahay federaalkana raqiis oo campaign aan ku siina kuraan salaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود داهر aad ayuu mahadsan yahay sida fikirkiisa iyo weliba sida uu noogu sharaxay oo ku mahadsan yahay aragtidiisa aad baan uga mahad celinaya shukran ayaan leeyahay maxamuud daahir dhaqane waa saaxiibka idaacadda waa aabaha idaacadda shukran leeyahay maalin markaasi aad u fahmaysan iskana fahmi badan fahmadaasi rabbi kaama qaadaan leeyahay Een, waad mahadsan tahay maxamuud daahir dhaqane adigii ehelkaada iyo qaraabadaada reer masalaani ugu salaam ayaan leeyahay waxaan filaya doorashada inaan isla joogna filaya masalaali oo halkaas aan imaan doono haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin qadka telefoonka xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa cabdiqaadir qorne gaaris cabdiqaadir cabdiow soo dhowo waa lug waaye aa saaxib waa iska mashquulna niyahow waxaa jirtaa horta arrintan uu madaxweynaha ka dhawaajiyey waa ka arrin siyaasi oo iska hadlay oo raba inuu kusoo jiito kuura haye laakiin la xisaabtan waxay imaan lahayd haddii midterm election wax lahay uu kenya ka diri lahaa haa oo sidaa dambe maraykanka oo kaleeto re- eh, baarlamaankooda waxaa la doortaa labadii sano oo mar soo maahan sax haddii saasoo kale loo dooran lahaa ballantan wuu xajin lahaa oo sababta ay wax- doorashada dambaa lagaga aarsan lahaa labada sano kadib eh.
haye marka de waxaa waay annaga dad masaakiinaan ka nahay shacab baan nahay oo dhaqaalana haysanin haye hade ninka ah, hore baa qaba waa un adeerka haye marka de annaga kolba dhinaci noola jeediyo aha umbaan raacaynaa oo aad ogolanaysa aday cabdiqaadir qorane ah hadda maxaa gudiyana waxaa eh, gaariga waxaan ku shubnaa la annaga hadduu ii dhawataanaan kuu samaynay ilaa maa laba bilood inaan ka faa'iidaysto berri balanta ka baxo hadduu rabo oo railana markaa ha- ila doorta
ha de waxaa waaye sababto asaa hadda gacanta awoodda ugu jirtaa marka waxaad leedahay een, siyaasadda iyo nolosha waa laisku wadi karaa ee arrimaha waxa dadka ay u baahan yihiin shacabka waa laisku lifaaqi karaa waa laisku wadi karaa laisku dhejin karaa meelaha kale laiskuma wadi kara laakiin annaga kenya waa laisku wadi kara sababto siyaasigeeda wuxuu ku dhisan yahay inuu dhaqaale iyo waxaan idiin qabantan uba maanta dhan nagu hayaa haye adduunka kale kama shaqeysa laakiin kenya ka shaqeysaa maxaa keenaya marka maxaa sababaya waxaa sababaya dadkii oo horta oo aan dhaqaale haysanin oo dadkii waxaa waaye middle class iyo iyo adduunka waxaa loo kala baxaa oo dadka category kala leeyihiin waa sax annaga laakiin kenya waxaa waaye waa nin dherge iyo nin baabacsan bas waaye looma dhexeeyo haye marka waxaa waaye meesha baabacsan middle classkaas la-yahay aha ay dhibka keenaysa haddii dadka dhaqaale ay yar haystaana waxoogaaga way isircelin karaan dowladda waa la iska reebi lahaa haye marka de waxaa waaye wax walba indhahan dowladdan baa loo taagayaa iyadana waxba uma qabato masaakiintan uma turto Een, cabdiqaadir waxaan filaya shantii hore inaad joogtay oo xaaladda aad la socotay tii hore tan hadda ma aha tii hore bal markaa isku bal markaa isku fiiriso oo aad indhayso maxaa kaaga soo baxay ruton wuxuu iminka leeyahay shantii hore waddanka si fiican bay ku kala socday laakiin markay heshiis ay wada gaareen ama hansheek raila iyo ruto ay wax walba hallaabeen wax kala socdo male maanta xilka la wareegayaan jubilee maalinta kibaki xilka la wareegayaan shaal dib loo horfaraa satisfaction luu maray haye
maalintay soo galeen iyo waxan kulaalka ayaga noola imaadeenba iyo waxan erey af soomaali aan ku dhahno ma garanayne haddaan erey adag cabirna de idaacadda noo ogoleen laakiin nimankan waxaa waaye maalintaan aragna aan kulaal aragnayo waa sax ruto iyo raila iyo raila ma dhihi kari laakiin ruto iyo uhuru waxay isqaamaan oo ilaaha abuurta mala laakiin raila hadda rajada laga yar qabo waxaa waaye maadaama ninkan uu muddana uu dhalahaa bal waxaan isbedel aan keeni ummadana ay isbedel u baahan tahay bashan ruto raila ruto iyo uhuruna ay ahaayeen kaanu rejiimka horaa dhala waxan waa sax war annaga daba isagan dhaama maan fiirinayna ma ogi xaaladani waa un ilaa nabi ka imaanaysa baan isku dahaysanayna aad baad umaadsan cabdiqaadir qorana gaarisa shukran aan ku leeyahay aad ayuu mahadsan yahay waa saaxiibka isagana hogaanka ah waa nin markaas aad u fiiro anshaxa idaacadda waa nin markaas wanaagsan waa mahadsan tahay saaxib baan ku leeyahay xigaha kale qadkaan siinaya star f m soo dhawow hallow waan ka xumahay maamadaasi qadka telefoonka ka go-ay balse waxaan leeyahay way soo beegsan doontaa mar kale xigaan siinaya anigana wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa daa-uud alargeedaa joogay daa-uud khaliif
fikirkeyga haddaan ka dhiibo aha
tan wax lagu murmo ma lehe horta odayga unbaan iskaga dhiibi odayga horta maxaa loogu gaaraa
ya odayga horta maxaa lagu gaaraa
odayga maxaa lagu gaari dee dhexdanaaba la taaganyahin waan arkaynaa laakiin haddii run loo jeedo odayga unbaa loo dhiibi sababtooy tahay aha
nimankan tobankii sano boqolaa county county baa jiroo lagu xeynta ma ogiye way baabiyeen dhulka haye
tobankii kibaki baa la noolaada ma ogiye tobankoo nimankan way baabiyeen haye
sida ani hadda aan u arko aha
ruto maanta iska daaye haddii raila intii la arko uu shaqo qabto mardamba ma soo galay tobantan raila baa iska qabiy haye
danta haddii laga shaqeeya rabana nimankan isku mid maahe ninkan waa nin oday eh waa nin soo daalay waa nin wax walba kala ogaaday waa nin shicibka ibtiisa og ninkan iska boodboodaayo intuu wax gurtay gurtay isagoo shalay maskiin ahaa adduun oo dhan hadda xalaystay iska bururaay ma ahee arrinta waxaa loo dhiibi rayla alisayla tahay haddii dan loo jeedo daawudow raa'ila hoolaan dowladda waa uu dhaliili jiray laakiin dhaliilihii uu ku dhaliili jiray inuu madaxweynaha kala teliy sooma aheen dhibaatadan iyo sixir bararka iyo noloshan haddana kaambeyn ahaan isku bedelashay ma ma hadli karo hadda berigaa waxaana suul loo lahaay daxay loo geliya geed waa ugu xirna marka daawadood nin dantiisa markaasi sooma ahan doonaya inuu cumaamado ama u qaato miyaa markaa loo horkacaya
maya ninkan wuu horkaciyo inuu kursiga qabtuu rabaa horta haye
isbedel inuu keenan wuu rabaa hadduu dhex fadhiistana
maya maya maya lagama yaabay taa lagama yaabay odayan isbedel inuu keeni wax shaka ku jira maaha marka raa'ila iyo iyo sixir bararka iyo nolosha iyo siyaasadda maxaa iskaga xira marka madaxweynaha dalka
madaxweynaha dalka sixir bararkan iyo waxaan aad arkayso isagaa wataa madaxweynahana wataa hataa county tobankii sane isagu haysta county wixiisi loo dhameey maaha haye
wax walba wuu ku istaago wuu baabiye marna kees baa loo haysta wuu iskenay haye
madaxweynahan iyo ruto dhulka way baabiyeene reena un maanta ha loo dhiiba ninkii aqile markii loo dhiibana waa la garan doonaa aad baad umahadsan tahay daawuud khaliif lagdheera aad baad umahadsan tahay aabbahaasi wuu ku mahadsan yahay xigaha kalaan siinayaa soo dhawo walaalaan ku salaamaya magacaaga alo yuusuf bakad walaale
raaxo gaariso waay raaxoy maxaan kugu daraa
ya raaxo maxaan kugu daraa
maxaa dhan raaxo iyo
hi raaxo xasan raaxo xasan haye barnaamijka oo la socotay
aa ruto maya
raadiyaa iska gaabi raaxoy raadiyaa iska gaabi
raax raadi ani imoos hallaay haye bal hadal haye aan ku dhegaysanay barnaamijka haddaa la socotay
aa ani maxaa raba ruto inuu soo galee maxaa rabta maxaa ku rabtaa inuu kusoo galo maxaad ku aragtay haddii ani galaas eed inaan ku bugaan rabo t v c aan ku urama rabi
waa gabryar gabdhaas yar waa ardayad walaal soo dhawow waan ku salaamayaa hallo star f m hallo star f m waa tahay dhegeystahaasi qadkii ku raagay waan ka xumahay waxaan filayaa inuu ismaqli la'nahay laakiin wuu soo bagsan karaa gabardhow daqiiqada yaroo kooban ay noo soo hareen warkaan dhegeysan doona hadduu eebah raalli ka noqdo soo dhowow
waa dhawahay salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حليمة صالح
calaykum salaam حليمة صلاة عفوا حليمة صلاة إيه، عفوا
wallaahi horta meesha gaarka ku jira allah noo yeele هيا nin reer dhaqina reer ma mooge محاولة جيدة
ninaa rayla راح ها راح هيا nin reer dhaqin reer ma mooge asigana wax badan uu rafaadee اها
waxaa la yidhi nin weligiis been sheegi jiri maalinti maalinaas wax dhaba sheegaa yidhi هيا haddaan been laigu bartay anoo saan qorax ugu galaangalana weli ma lay arkaas dhahay هيا
marka daa ninkan wuu rafaaday waxaa laga yaabaa inay hoosaan iyo ka fiican marka intaas marka laga had- doono marka laga marka yaabaa.
hadda galaankilgiiska marka yaa arkay adiga ma aragtay
ma arkin laakiin in dheelaa laga yaaba ani horta dheraa markuu imaado wallahi inaa arka waa rabay maxaa yeelay reer mandheera dhibkooda ma sheeganayin هيا
maxaa yeelay dhib badan oo na gaaraa jiro oon welina loo sheegin haba waaba iska cafinaynaa wixii dhacay waaba dhaceen waa doqonaa wixii dhacay maxaa ugu noqnoqoni la dhaha jire wixii dhacay laguma noqonaye waa sax ani horta koleey waa un garb waa ku siinaynaa Mhm.
wax badan oo asagana jeedi raboodi waa waayay alaftiisa bal hadda waxaan dhihi lahayn bal xooga hala saara halaska siiyo Xalimoy, ee, Anigana ra- soo dhawow aan leeyahay soo dhawow xalimo raila iyo ruto aad bay isku hayaan laakiin shakhsiga dhex taagan waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaas aad ugu hiilinaya ulana socdo ama la so- la socdo u kambeyn garaynaya raila odinga haddii labadooda een, banaanka ay kusoo kala baxaan
kolley waxaa laga yaabaa wuxuu garab u siinaya wixii kan samaynaya oo wixii samayni doona iyo wuxuu kan samayni doona kolley wuu isla miisaami sooma marka muxuu een, marka madaxweyne ku-xigeenka cabsi laga qabaa
laga yaabaa aad baad umahadsanta xalimo salaad adaa mudan shukran Een, waa dabcan haddii laba saaxiib ayagan baa isgaranayaan oo isla soo halgameen ila so- isla soo orday ee siyaasadii ugu dambeysay labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun toddoba iyo tobankii ayagaa markaas isgaranayaan waa ti marka mark- ee, dadka khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda tilmaaman sheegayaan in markaas is- ee, hal dhinac ay kaga soo hor- wada jeestaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta een, ra- madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto keli ah hadda waxaa markaasi tartamaya waa madaxweynaha eh, uhuru eh, kenyatta iyo sidoo kale raila odinga iyo sidoo kale een, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaasi loolan adag ee ah, sida weliba eh, kuwa een, em, soo saara cilmibaaraya- so- cilmibaarayaasha soo saaran tilmaaman sheegayan siyaasad adag inay udhexeyso raila iyo ruto taasoo markaasi labadaba aan kala liidanin dhegeystayaal qadka telefoonkaa siinayaa soo dhowo waan ku salaamaya halo
walaal magacaaga
markii ugu horeyso siyaasadaan ka hadlo waay waa carab carab maxaan kugu daraa
carab carab xuseen carab aa laydhahaa cariya qaxootiga qoom xuseen carab soo dhowo xuseino waan ku salaamayaa een, i- ifo haysee lagu yahay
walilahi alxamdu aada la barwaaqaysanya haddii hore u guda galo aad yaa soo dhowo xuseen carabow
horta siyaasadda iyo dhaqaalaha waa wax dhashay mhm
waa wax hal in la iskala soo baxaayo waa sax
haddii qofka siyaasadda wada dhaqaale laga waayo Mhm.
marba shicibka ugu hiili waayo siyaasadii dhaqaalihii laga waayo sida hadda madaxweynaha sri lanka oo xil ku baneeya camal uu noqonaa aha
marka aniga waxaan qabaa xodxodashada shacabka waxay ku jirtaa siyaasadda haddaad ku jirto xodxodashada in dhaqaalaad bixiso haye
madaxweynaha meeshii mudneed oo taabtay aha
waxa adduunka uu ku kala socdana waa shidaalka haye
marka haddii haddana waxyaalo kale uu kusii kordhiyo labaatan iyo xogaanan maalmood oo soo hartay aad iyo aad
sideeda wax wax horood bixisin waa la ilowaa laakiin waxa xaaladaad bixinaysana mhm waa la xasuusnaadaa waa sax
marka siyaasadii codeyntii iyo oo soo dhawaatay iyo hadda dhaqaalaha uu bixiyey waxaan qabaan aantadayda wakti fiicna isku soo beegmeen aad iyo aad
marka odayga kale isagana waa soo dadaalay Aha.
wadanka waxba uu soo qabtay Mhm.
marka haddana tartankuu ku jiraa sida william ruto Mhm.
haddana tartankuu ku jiraa Mhm.
marka waana isu dhow yihiin ma kala fog maahan meel hadda lagu hadda la sii kara malahan oo hadda meeshaas saheraysa la dhihi kara maahan Aha.
ninkan waa madaxweynahan waa is- taageere le waa taageerana kolley shacabkaa ka weyn oo codka iska leh aad baad umahadsan tahay carab xuseen saaxiib shukran marka marka waxaan leeyahay asagana kolley wuxuu soo qabteed waa looga madanaa shacabka way ugu mahadiyaan Mhm.
marka waxaan dhihi lahaa maxalkii aad rabtiin Mm.
nin kastoo codkiisa gacanta ugu jiraa Mhm.
ha codayaa dhihi lahaa Lo- ha la codeeya horta marka hore si dhanba loo codeeya yaan codka la dhaafin waad tahay
waalaikum salaam shukran carab xuseen ayuu ahaa saaxiibkaasi ee xeryaha qaxootiyada dhadhaab iga soo wacay ifo soo dhowo walaale
هلا السلام عليكم wacalayikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye xuseenow shalay lambarkaa zero fog waan ku wareeray
zero four ما كورة ah zero seven zero four forty four ninety nine sixty five سمين muxuu ahaa
ايه muxuu ahaa zero seven zero four forty four haye
ninety nine sixty five
ha haye ايوه تايه وصل ابو آه، عبري واسكر في عن الحمد لله رب العالمين aad iyo aad
هذه انا اقول لك aha
من آه، عجلك هران كي هسي جلو رتقان هينا هي كان شنو كل شيء كورة رغشة بدنا ku celi mar kale ku celi ku celi ku celi mar kale
ritigaan hayinahay qarashadu kuleetiyo kuura roosha badanaa sidii roon rab baa oge walla aniga la iraray walle adiga lagu raray aa haye
tii baa hadda taallaan og waa sax
laba dhurwaa ma kalo qurxane aha haddaan laba dhurwaa meel hadhaan kusoo xiro yusuf bakadow oon ku dhaho labadan dhurwaa midka qurxan qaado maali mikeed qaadan
ايوه haye
horta waxaan waa iska sidaas waa sax
siyaasadda kenyana mar hore waxaan kuu sheegay inaan ku iray annaga rija ku nool maano haye
iyo kutub baa eh, kutub eh, isku mari oo la dhahayo kutub baan ku dhaarto alla ilaahay wax baan qabano Eh, sidan aan samayn waxaas horta kenya annaga waxaan kaga dhaqanoo intaa صح
laakiin odaygan aytu rayla mhm
mar hore iyo mar dambe horta anigu waan soo dhaweyn haye
wax dhaaman hadda kenya maba ku arkiyo sansaanka hadda muuqda iyo socodka iyo tilaabada markaad fiiriso horta kenya wax dhaaman maba ku arkiyo hadda raila waa nin markaasi la luudinayo xuseenow
haddii ninka la luudin hayo mugta kaa unbaa hayinka ah oo aad maaragtay haamanka iyo ilmaha iyo intaad saarto ayarko iska socon oo fiti soo maad arkin intii ilmihii la saare oo haaman la saare xariga luqunta loogu duubiyo oo iska socon waa sax
sida qofka bini-aadminka ma garan bu maaha intuu marmaro waxay midhahayiin borow boolaha iska ogow martagogta soo laad cagta talaw kasoo sii kuwa taagan mooye kuwa tega igaarsiiba ilaahin bilcaan allah borow he borow he
borow boolaha iska ogow ba ilaahin og borow bah- boholaha iska ogow haa Haye.
gabadha ritig ritig intay ilmaha saarato ee haamanka ay saarto Ah, hogaanka intay luqunta ugu duubtay sii daan murta ku sii daan la- la qaadaya geedig u qaada markaas oo asagoo sii laafiyonaya way ka daba tuuri marka way ka daba tuuri maxay leedahay marka
mar tagoogta soo laab cagta talaw kasoo sii kuwa taagan mooye kuwa taga ee gaarsii kuwan intausa taagan iska dhaaf kuwa hore waa sax
gabdhaha sidaasay horta oorta ku ay ugu hesi jireen waa la raaye
Ee, hadda waxaa taalla borow boolaha iska ogow marka yaa boholaha iska ogaanaya marka hadda maxaa iska ogaanaya nin xay- wiilkan ruuta oo leeyahay meel walbaba un wax baan samayn dagur annaga maxaa naloo samayn meindhaa naloo haya toban sano waree ninkan uu madax noo haya haye toban sano waxaad ii qaban waysa maanta adi hadda yusuf ma ii qaban waa laga yaaba inaan kuu qabto marka dambe sababtaad igu qoan baan rabaa marka
aywa haye inkas inkastoo inkastoo inkastoo lagu talagalay ina wax jawaabo haye iwad
ina iga jawaab saas micnaaday kowde haye
Eh, horta shan sano ama toban sano walaalow indhahaad waayse maanta oo shan sano ima yeelanayso haye dadka lama lugooyo sax gaal iyo islaam baa laisku dhex jooga waa ummadun ummadda nabin xamadeeda un waaye aha
dadka in la lugooyo ma fiicno ninkan isku lahaa xuseenow hadda marka xuseenow hadda siyaasad ma la quudan karaa marka wax walba siyaasad bay noqota waddanka waddanka dee siyaasad bay noqotay kan hadda weliba kenya waa siyaasad ma aha waa wax hataa dawlad kasta hadday dhismato waa iska siyaasadda waxaa lagugu dhaqaalinayo mhm
kenya siyaasad kama maaranto ha saasaa leeda adiga aniga sidaasaan leeyahay dhaqankeeda kenya wuxuu noqday siyaasad dhaqankii iyo waxaa iskaga dhex darmeen siyaasaddii aad baad umahadsan tahay saaxiib warkii baa la gaaray waan isku soo laabanayna xuseenow xuseen faliir faliir waayahay adan adan ku sugi waa tahay aad baad umahadsan tahay waa saaxiibkaasi xuseen fardheer uu ku mahadsan yahay wax yaroo geeraare iyo wax isku dardar iyo wax iyo hawada inoo soo maray uu ku mahadsan yahay waan uga mahadcelin laha shukran leeyahay goorna warkee maqli doona aan maqli doonaa dhegeystayaal hadduu ibah raalli ka noqdo iminkan stuudiya waxaa soo gelaya maxamed axmed khaliif oo doonaya warkii markaasi tobankii barqanimo inuu inoo akhriyo isku soo dabarideen asaga iyo sidoo kale mawlid maxamed shuuriya waan uga mahadcelina dhammaantood ama dhammaan dhegeystayaasha waan uga mahadcelina sida qurux badan oo la socdaana una dhegeysanaya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare shukran shakuran ay leeyahay dhegeysta laga dheeraana iga fogaana si wararkii barnaamijyada markaas aysan nii dhaafin waxaa laga yaabaa dad fara badan inay iminkan telefoon la-aan yihiin laakiin aan ka debagaya telefoon iminkan qeybo jaban telefoon markaas cid walba ay awoodi karto telefoonkan waa shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka waxay macaamiisheed u haysaa telefoon caadi aan ahayn waana lipa mudhogo mudhogo macaamiisha safaricom waxay hadda had dabcan waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoon casri ah oo ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin weliba safaricom ayaa hadda waxay doonayaan in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan karta telefoonka cusub ee union rebro oo aad wax markaas ku iibsan karta labaatan shan maalin weliba fursada ayaa keli waxaad ka faiisan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi kenyaanka iyo telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kambambeto shilada soomaalida dhaahdo waana macaamiisha telefoonka iyo two g three g adeegan dhegeystayaal adeegan waxaa markaasi la dhaha lipa mudhogo mudhogo micneed hataa tartiib tartiib iskaga bix adeegan si si adigoo buuq iyo haraka deg deg aysan kugu jirin tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa waxaa sidoo kale adigoo doonaysa telefoon waxaa u adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamaha qaraarada googleka sawirka wax markaasi iyo sawiro ugu qaadan karta telefoonka waxaaso dhan ayuu awooda ayaan ku leenahay saaxiib ayaal dhegeystayaal telefoonka wixiiso dhan iminkan wuu isku soo xaabsaday wuu u wataa laakiin ciddii qaadan laheyd ayaa markaas iminkan ka jifaan oo ka fadhiyaan oo tooshale niicilo markaas wadwataano oo ku leeyihin betrigi baa dabkii ka dhacay sidan sidan haxa waxaasoo kale yaa looma baahno oo telefoonka waxyala fara badan xitaa waxbarasho ayaa wax gudaha cilmi ayuu markaasi ku dhex duugan xitaa aad kaga baran kartaa qaybta youtube-ka bal ka waran haddii markaasi jahwareer ay ka haysato mise aad ku wareersan tahay sidii wax loo kariyo oo markaasi aad aqoonin sidii wax markaasi dhadhan cunto dhadhan leh loo kariyo ee kaa yara qasan tahay kaa yara xun tahay ka waran waxaa laga doonaya inaad qaybta youtube-ka aad booqato halkaas aad ka barato sidii wax loo kariyo maanta baran ku leenahay sidoo kale haddii aad gabar tahay ama guriga aad joogto isqurxinta cilaansaarka waxaasoo dhan halkaas aad si toos aad uga baran kartaa adigoo markaas meel kale aadin lacag iyo waxa qarashaad kaa bixin gurigaada oo keli cilaankaa soo qaadanaysa bacdin baa kusoo shubanaysaa kadibna waxaad iskaga ciyaaraysaa gabdhihii yaraa guriga joogeen iyo sidoo kale qalin xataa waad wax waan ku baran kartaa wax la-aan kuma noqon ku doontid laakiin maanta fursaddaas iska beeldareen macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale telefoonka fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micneeda tahay haddii aad u isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad markaas u fiirso qiraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa farriin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in markaas sida ugu dhaqsiha badan aad markaasi u aada halkaasi kusoo aad kasoo qaadato telefoonka oo sidoo kale la xaragaysa laakiin marka hore waxaasoo dhan waxaa ka horeysa intaad meesha tegin horta marka hore si qaado lacag yar oo hormaraysa waxaa laga doonaa qofka lacag hormaraysa inuu qaado oo gaaraysa inuu bixiyo lacag gaara shan boqol oo weliba lagugu xisaaminayo sagaalka bilood lacagteeda lacag shan boqol ah horumaris ay bixinaysaa halka baaqiga qofka uu ku bixinaya muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaas u siinaysaa inaad si tartiib waxaad iskaga bixiso isbuucaad ku bixin kartaa isbuuc baad ku bixin kartaa maalin baad ku bixin kartaa bil baad ku bixin kartaa qof waliba itibartiisa inta asaga uu abudo uu wax iskaga bixin karo haddii aad fursadan haysanin maanta waad haysataa macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fursadan ka faa'idaystaan weliba dadka telefoonada niclaha tooshilaha wato in teleefoonadan casriga ay qaataan si dunida markaas ula jahan qaadaan oo markaas dadka leh ay la gaaraan ama dadkaad u gaarto waxba ha dambaynin hadhihin telefoon ma haysti iyo sidan iyo sidan sheeke sheeke waxaase looma baahno adeer oo telefoonka maanta soo qabso si markaas aad u ogaato fadlan qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaal dhegeysayaal gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay daqiiqada yar oo kooban keli ayaa noo soo hartay kadibna barnaamijkaan soo xiraynaa ilaa iyo toban daqiiqa weliba dhegeystayaasha inta hawada ku jiro ama inta markaas qadka telefoonada ku jiraan qadka telefoonka siinaya kadibna haddii halkan baan isku macasalaameynaynaa saaxibayaal dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leeyahay suwax wanaagsan aad baad u mahadsantihiin la socodka la jahanqaadka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari iyadoo saaka markaasi diiradda ku saaran kaga hadlayna arrimaha sixir bararka iyo dhibaatada iyo waqtiga markaasi imikan laisku qabanayo hadda waxaa la isweydiinaya markaasi cid waliba isweydiinaysaa dabcan lagu dabcan dadka may ku ma lagu noolaan karaa siyaasad oo markaasi wax waliba sidii loo doono loo rogrogi karo loo badbedeli karo iyadoo markaasi dhaqaalaha lagu qabanayo mise laisku lalamaaninayo dhegeysa dhaqaalaha iyo weliba sixir bararka nolosha iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda waddanka markaasi ka taagan tani markay soo baxday markuu madaxweynaha shalay uu sheegay in ay iminka shidaalka iyo howlahaasoo dhan hoos loo dhigi doono laguna amray wasiirka maaliyadda in lix iyo toban waa lix iyo toban bilyan oo lacagta dalka uu markaasi siiyo cibra kuwa markaasi ku shaqo leh arrimaha shidaalka iyo howlahan waddanka in wax ay kaga qabtaan kagana bedelaan dhegeystayaal inkastoo laakiin haddana ay daba socoto codsi oo lagu taageeraya raila odinga si markaasi dadka shacabka usoo doortaan oo xilka markaas isagana ugu wareejiyo dhegeystayaal wuxuu leeyahay ha doorana shaksi kale balse waa shaksigan isku ognahay waa raila odinga waa sida hadallada markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ama uhuru kenyatta laga haya dhegeystayaal oo madaxweynaha hadda dalka ka taliye maalmo yar oo farkabtarisa keliya usoo hareen in xilkaasi uu baneeyo sida markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay iclaamisay bisha sideedaad waxba kama harin maanta waa shan iyo toban taariikh sagaala doorasho ayaa loo dareeri doonaa waddanka ee bisha soo socota dhegeystayaal maalmo uun wixii la sugayay bilo wixii la sugaya sanada haddana waa mar kale iyo siyaasad haddaba siyaasadda ma la quudan karaa oo ma la wadan karaa iyadoo markaas sida doona loo adeegsan kara siyaasiyiinta ay u adeegsanayaan qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal waqsalaam waan ka xumahay qadku ku raagay waan ka xumahay soo dhow barqa wanaagsan magacaaga walaalka hadal mise waan kaa jaraa waan ka gudbayaa cigaha kalaan siinaya star f m soo dhow barqa wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakar waa xuseen cabdi oo jooga gaarisa waan ku salaamaya xuseen cabdiyow waan ku salaamaya anigana
haddaan barnaamijka hor usii jaro aha
horta madaxweynaha arrinta ayada ee wax ay usoo kordhinayso mhm ma laha haya dadkana waxaa wanaagsan su-aasha la su-aalayo inay fahmaan sax
waxay ku boodayeen fuutu waa kan iyo rey waa kan su-aasha meesha taalla waxaa waaye waktigan madaxweynaha uu ku dhawaaqay wixii doorashada ay laba toddobaad ka hartay shidaalkaa rabaysin arrintaas ma wax waxgal ah mise waxaan waxgal ahayn waa sax saa in loo fahmaa horta su-aasha wanaagsan waa runtaa ani waxaan waaqa inay wax aan waxgal ahayn ay haye
malayga markii la galayo cad yar oo hilib ahaa birta intii la geliya Lagu soo dabaa.
geliya lagu tuura mhm markuu qabsoona waa lagu soo dhafaa waa sax horta arrintaas waa unsiga ayada waxay soo kordhinaysa marka shacabka hadda waxay noqdeen shacabkii la dabanaye oo hilib yar inta meel loogu xiran lasoo dabanaye bara bara biya waxay noqdeen birta intii hilibka la geliya weliga lagu tuura markay qabsato lasoo dhufana haye maalinkii raila iyo uhuru ay heshiinayeen mhm iyo maanta inta u dhexaysa dadkii wadanka ku shidmaa ku shidan haye
asaga raila naftiisa waa kii dawlada toos ku dabooli jiree maalinka uu uu uu raila la heshiiyey baa tuubadii uu raadinay uu afka la galay haye
wixii uu sheegayay iyo wixii oo dhaba meeshuu ku hilmaamay haye
mid kasta oo tuubada afka ay ugu jirtana waa saas haye ani dadweynaha waxaan kula talin lahaa inay arrintaan miisaamaan ay ku fududaan waa sax
raila iyo uhuru ani ma kala jecel waa ii sameyn kala jiib iyo iyo iyo iyo iyo iyo jilwa suu qaymid waa sax ninkii hooyada guursada wuxuu dhahay waa aabahii ninkii hadda kahor nimaasaa dhaalaya haye kii wadanka xukuma ani waa isugu qaymid waa sax
laakiin middan hadda aad in looga fiirsaday u baahan tahay aha markuu leeyahay t- wixii oo laba toddobaad keli kaas shidaalkan yaa raqiisinaya oo wasiirkii uu amraya uu leeyahay intaasoo milyan ku dare shidaalka raqiisi aha dadku wax waaran miya oo ma fahmayaan waxa meesha ku jira haye marka intaynan raila hala doorto uhuru hala doorto iyo kan hala doorto ayna ku boodin mhm bal arrinta ayada dib ha u fiiriyaan ha u dhabagalaada maxay tahay macnaheed waa sax
markaas ilata waxaa maxaa loola jeeda yaa lagu khaldaaya aha nin walba wixii jiro lagu arkaaya aha nin walba tuu dooranaya asagay jirtaa laakiin hadduu ku kordhiyo haddii kale ani waxaan u arkaa inay wax waxba ka jirin ay tahay oo jijig meeshaa joog ay tahay aad baad umahadsan tahay xuseen cabdi shukran aan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum wabarakaatu.
salaam waraxmatullahi barakatu xuseen cabdi wuu mahadsan yahay fikirkiisa aragtidiisu ka dhibtay waana kuma- waana bogaadinayaa shukran leeyahay soo dhow walaal magacaaga aha
see tahay alxamdu lilah
waa maxamedi maxamed maxaan ku daraa xasan maxamed xasan soo dhowow waan dhow yahay walaalow halkee
balla jawaab balliija haa saanguri ward waan ka xumahay dhegeystahaasi qadku ka baxay waan ka gudbayaa
hallow Uh, halow
waa xuseen oo soo laabtay waa xuseenkee
xuseen falliir weye haye
horta middan ninkan uu ka hadlayo way jirtaa oo nin walba fikradda sibuu u arkay waa sax
maxaa yeelay hadda asaga wuxuu yidhi dadka si xun bay wax u fahmhayaan xuseen faliir xuseen faliir ba- iska daa d- barnaamijkayga ma aha een, qof qofkoo kale inuu ka hadlo uu kasii daba hadla kama jiro
Aa, waa- Marka- waan ka baxee marka taada ma keliya ku laabo keydaan ku laaban haye oo adiga maxaa usoo booday waxaan u soo booyey Eh, ebel baan dhib qabo muxuu ahaa dhibkeed qabtay dhibkaan qaba wuxuu ahaa nin baaba maanta ile shidaalka iyo wax baaba hoos loo dhigay gawaaridii baaba socon lahayd oo shidaal la-aan iyo lacag la-aan baa adduunka ka jirta marka haddii la yidhi wax baa lagaa dhimi oo adiga waa taageeraysaa
midda waan taageerahayaa neeftaada iga soo boodow maxaa gaari aan anoo xagar jireer joogo gaaris aan u raacay saddex kun aan ku raacay oo hadda een, kushin lagu soo celiyay oo kun shilin lagu soo celiyey Ahaa.
haddii dhuruwaad dhereg habeenka oo ku dhow yargoosta horta taasaan yaan yaan aniga ay ila tahay oo adiga aan ma ku raacay.
adiga ma inta yaroo maalmaha keliya fiirinaysa mise inta sano soo socota iyo in dadka kale ay ku noolaan karaan waqtiyada fog waxa soo socda
waxaa waaye horta ha- markii oo jaraan maaragtay garoofo la fuulay jaraanjaraa lagu istaagaa haye waa jaraanjarta koowaad hadda aan ku fuuli lahaa marka hadda shidaalka lagaga soo bilaabe waa lagu waa dabinta waa ninka hadda wuxuu sheegaya waa lagu soo dabanaya marka marka miya
Dee waxaa- dee waxaa waaye moogta nin oo hadda si wax u bilowday maalinkii oo wax u bilowda haddaad tidhaah wuu igu xun yahay Ahaa.
inay kugu sii adkaataaba la arkaaba wixii toban sano iyo wax ka badan labaatan sano soddon sano aa fahmaysay haddana miyaarda inaad fahanto
maanta waxaan ku idhi ani meel gaaban bay ii taagan tahay wixii aan fahamsanaa ama aan arkayay yaa la ii jilciyey waxaan waa jilcis waa maarata oo hoos loo dhigay haa sax hoos haddii waxaan loo dhigay alxamdulilah shukri inaad tidhaha wanaagsan laakiin maxaa loo jilciyey haddana dad ku dooda ka horan waa dhibkeeda
taas horta waa dhib haye war jilciskan hadda naloo jilciyey horta allaha noogu wado aad iyo aad waa wax aan la-een oo noo imaaday mhm
xaqaadana maalin walba in yar baad ka heli mhm
taleegi waa xaq iga maqnaa haddii aan maanta helay oo la yiray shidaalkii hoos baa loo dhigay berina maxaan sugayaa isguulihii haye haddana in- isguulihii haddana inay firi noqdaan haye
isbitaallada inaan daawo ka helo sax
taasaan hadda sugayaa haye
marka waxaa waaye gaadiidka markii la rarto mhm dhinac haduu u- dhinac hadduu u dheeliyo dhinacii uu u dheelinayo wax baa laga saaraa culus haye
hadda waxaan waa isku dheelitir xagga xagga haddii la fiiriyo ani waxaan kuu sheegayaa Mhm.
makadow in had midda ay naxariistan horta u arkaa waa sax naxariista ilaahay lagama koorsee mhm
hadduu hadda uu rayla sidan uu ku soconayo mhm
somaliland aan gaarin isaga uhuri baan faraq isqabsadeen maanta ay leeyihin shidaal baan hoos u dhignay aad iyo aad
midaw anitaa waan soo dhaweynhayaa sax
midda kale la gaari doonana haddii cimrigeeda allah na siiyo Ah, amiin amiin aad baad umahadsantahay shukran
ay adaa mudan waa mahadsan yahay saaxiibkaasi een, xuseen falleer ayuu ahaa anuga baadalina shukran aan leeyahay xigaa kale qadka telefoonkan siinayaa star f m halow soo dhowow waan ka xumahay qadka uu ka baxay dhegeystaha si aan ka gudbayaa ee gabagabadaan soo gaarnay hal daqiiqo oo kale inoo soo hartay si in barnaamijka aan isku macsalaameyno saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leeyahay meel baa joogtaan naga dhegeysanaysaan subax wanaagsan waa barqo wanaagsan dhammaantiin ayaan leeyahay aad ayay u mahadsantihiin la socodka sida qurux badan aa u dhegeysanaysaan olaana socotaan oo fikirkiin aragtiina kala duwan aad uga dhiibanaysaan ha dhegeystaan qadka kusoo qatimaya kadibna macsalaamo ayaan leeyahay asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barqo wanaagsan soo dhow walaale waadna wixii waa daa-uuda kugu soo noqdee daawudow adigaa soo xiraya adigana u dambeeya haye haa niyo arrintan horta sida ninka uu sheegayay adoo kun shilin ninkan hadduu subaxan ku siiyo oo maalmo subax intuu kun shilin ku siiyo subaxa dambe uu kuu kordhiyo laba kun la siiyo horta ila eeda maaha haye
idan hadduuba wax hoos nooga dhigay aha
wax la eeda male oo aad baan usoo dhaweynaynaa sax
waxayna ka dhigan tahay u eg tahay ba odaygan soo socda siduu wax u lilimi doona daliil waaba waa meesha oo hadda hadda bilbilaabanaysaa leedahay gadaal bay ka ballaaran doonaa
hadday bilaabanaysaa haye odayga mid badan buu soo maro oo intuu hadde Kenya- uhuru uu ka daba socday wax la eeda ma laha haye
dhulka wuu noo hagaagi doonaa horta rayda hadla rabto kow uhuru hadduu hadde kolba gees u dhacayo wax noo jilciyeyni aha
waxba yaan la eegin isaga jilcis ba lagama helin suu usoo gala tobankii sane aha
hadda hadduu isa soo xasuusto waa in lasoo dhoweeyaa aad baad u mahadsantahay shukran daauud waa tahay qadkaas dhegeysanaysa qadka telefoonka u dambeeya waana ninka lagu magacaabo waa ninka lagu magacaabo daauud khaliif ayaan filaya inuu yahay filaya ma ah waa daauud khaliif legdera waa mahadsantahay saaxib yaal dhegeystaha si ayaa qadka telefoonka ugu dambeeya saaxib yaal ka raali noqda iminkan qaad kale masi qaban karo oo dhegeystayaal waxaan arkaa tira aad u badan oo doonaya markaas inay ka qayb qaataan barnaamijka laakiin aan kusoo koobo shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa haata fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoon casri oo foji ah ay ku iibsan karaan labaatan shan maalin waliba safaricom ayaa hadda waxay doonaysa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka iyo sida waxbarashada iyo waxa la midka ay markaasi kala jahan qaadi karaan telefoonka casriga ee new neuro waa new neuro bro hadda waxaa dhegeysta iibsan karta telefoonkan cusub ee new neuro bro oo waxaad markaasi ku iibsan kartaa labaatan shan maalin waliba fursadnada fursadan ayaa weli waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe matooshalaha soomaalida dhahdaana macaamiisha telefoonka yahay two g three adeegan dhegeystayaal waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo oo micnada taasi tartiib tartiib iskaga bixi adigoo telefoon qurux badan telefoon markaasi tayeysan telefoon markaasi wax walba aad kala socon karta dunidan kala jahan qaadi kartaad soo qaadan karta dhegeyste tusaale dhegeyste markaad haysato telefoonkan casriga ah internetkaasi si wacan markaas ogala socon kartaa inuu isticmaali kartaa waxaa markaasi kala socon kartaa kala soo dejisan kartaa waxyaalaha markaas sida in badan aad baahida ugu qabtay oo xirfadaha kala duwan ay ku jiraan dhegeystayaal googolka ay wax kaga baari kartaa waxaa sidoo kale u adeegsan kartaa inaad gurigaada kaga soo shaqaysato sidoo kale inaad kaga barto weliba ardada kuwa jaamacadaha kuwa kolojyada ku jiraan aad ayay u isticmaali karaan tilmaamaha qaraarida googolka sidoo kale waad ku qadan kartaa waxaa markaasi arkaysa dad aad u badan oo minkan markaasi qaadanayaan telefoonada oo sidoo kale la jahan qaadayaan saaxib yaal waxaa ka mid ah dhegeysta gabdhaha inay ka baran karaan cunno karista noocyada kala duwan isqurxinta si markaasi xaajigaada aad u qurxiso xitaa waad qurxin kartaa xaajigaada sidoo kalena calooshiisana waad dharjin kartaa oo cunno macaan adigoo u karin karto haddii waxaasoo dhan ay kugu culus yihiin oo sidoo kale aad aqoonin aqoonta inuu qof wax barta ceeb ma ahane maanta youtube wax ka bar oo waxaan kuleeyahay isgeeji gabarey oo maanta isqaad isxilqaan ayaan kuleeyahay macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka union roibro iyo in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii markaas u isticmaalayo telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo si markaas aad u fiirso qaraac star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad markaas ku aado kadib waxaa markaas bixinaysaa lacag shan boqol horumarayso ah halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaas kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso adeegan adigoo sagaal bilood gudahooda waxaasoo dhan aad iskaga kaamili karto oo aad telefoonkaada usoo qaadan karto una xaragoon karto una laafiyon karto telefoonka cid markaas kulala ma leh sida doontana aad u isticmaali kartaa sida doontana markaas wax uga dhegeysan doon kartaa sidoo doontana sawir waad iskaga qaadi kartaa telefoonkaasi haddii aad fursadan haysanin inaad hesho inaad hesho haddaad rabto waxaad micnaheeda tahay in aad haysato telefoon casri ah waxaa diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga tooshilaha iyo kabaambeyga kuwa loo yaqaana wato oo niclaha ah sida markaas haddaad rabto inaad ogaa telefoonka in lagu ogolyahay aad doonayso in telefoonkan aad soo qabsato dunidana aad doonayso inaad la jahan qaado waxaan ku leeyahay adeer lambarkan soo qabso oo markaas qaraac star five four four hash kadib xulo lipa mudhogo mudhogo xidig shan afar afar afar gees xidig shan afar afar afar gees xidig shan afar afar afar gees kadibna xololipa mudhogo mudhogo idaacadda star f m codka gobolka qoybari dhammaantiin barqa wanaagsan ayna leeyahay waad bahansantihiin sida quruxda badan u dhegeysanaysaan oo la socotaan star f m codka gobolka qoybari waa naga mahad celinaya saaxiibada iyo quruxda badnaa barnaamijka ka qayb qaatay fikirkooda aragtida markaasi ka dhiibtay halkan ayaan saaxiibo ku noqonay ehel walaalo qaraabo ku noqonay saaxiib ayaa barnaamijka la-aanta ma socon karo oo adiga markaasi ehel iyo garab u ah oo markaas inoo fududeeya saaxiib waad ku mahadsan tahay saaxiibada kala duwan aan u mahad celina waxaa kamid ah maxamed nuur oo barnaamijka markaas inoo dahfuray dhankaasi banaaney waana ku mahadsan yahay saaxiibkaasi uu ka qayb qaata barnaamijka arrimaha dabcan hogaanka waliba siyaasadda waan uga mahad celinaya cali geedi karibuuna waa cali geedi karibuna asagana uu ku mahadsan yahay sida fikirkiisa aragtidiisa markaas uga dhiibto maxamuud daahir dhaqane waa aabaha siyaasadda waa aabaha idaacadda star f m shukran aan kuleeyahay maxamuudow aad mahadsan tahay cabdiqaadir qorane waa asagana aad ayuu markaas u fahamsan yahay siyaasadda si dhowna ula socdaa laakiin marmar ayuu nagu soo dhexdhacayo markuu nagu soo dhexnaa si qurux badan isagoo asluubsan nidaamka idaacaddana fiirinayo ayuu kaga baxa barnaamijka shukran leeyahay daauud khaliif waa aabaha asagana low mar barnaamij ka qayb qaatay wuuna ku xiran yahay idaacadda hadday tahay qoyska hadday tahay arrimaha gargaarka iyo hadday tahay arrimaha siyaasadda waa hormuudka idaacadda sidoo kale gabadha yareedda raaxa ayadana waa ilmo yar laakiin ardayad waaye waan ka gudbayaa xalimo salaad waa hooyada idaacadda waana gabadhii markaas u horeysay barnaamij ka qayb qaatay mandheera qaybteeda iga soo baxday carab xuseen ifo waa markii ugu horeysay arrimaha siyaasadda kenya oo kaga hadlay laakiin uu ku maasan yahay carabow shukran aan kuleeyahay adigana xuseen falleer isaga tilmaam uma baahno waa laba mar ayuu ka qayb qaatay waana soo dhaweynaya xuseenow shukran aan kuleeyahay xuseen cabdi isagana qodobka ayuu isdulistaagay fikirkiisa ayuu ka abaaray waana uga mahad celinaya xuseen cabdi waad maasan tahay gaariso ayuu joogaa saaxiibadaasi way ku maasan yihiin sidaa fikirkooda artidooda markaas u dhiibtay in kaloo markaas badanna way jiraan oo doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan laakiin waktiga awgiis wakti aan noo saamixinin surta aan noo suurtagelinaynin inaan markaas sii siina dhegeystayaasha laakiin waxaan leeyahay waqtiyo kale ayaa ka badan saaxiibayaal waad mahadsantihiin shukran inay leeyahay waqtiyada kaleda ayaa markaasi fursadaha kale aan markaas israjahan qaadi doonaa oo fursadaha isku siin doonaa saaxiibayaal dhegeystayaal in badan hadda soo beegsanayaan in badan markaas u suurtageloysay in badan cariiri qaadadka telefoonada owgoos ama owgiis halkaa iskaga dhigay bantay gacantii ku daaleen laakiin waxaas waa hamuunka idiranaanta markaas ay u qabaan si barnaamijka ay u qayb qaataan waa dhammaan gobolka waqooyi bari oo siyaasada wada fahmaya inkastoo laakiin sababka wajeer hadal aan ka hayin laakiin asxaabta kale aad ayuu u mahadsan yihiin isubakad ee barnaamijka daadinaha jimco wanaagsan dhammaantiin inta jimcada lagu guda jiray saaxiibayaal dabcan haddii waqtigii salaada waa la gaaray oo masaajidada xilli hore aan usii cararno oo aan iskaga baxno dugaha aan iskaga baxno meelaha fadhi kudararka aan iskaga baxno guryaha oo aan markaas iminkan cibaadada aan u jehisano saaxiibayaal dhegeystayaal anigoo markaas ku dadaalana saldhiga ee rasuulka salawaatullahi salawaatullahi wasalaamuhu caleyh iyo sidoo kale adkaarta inaan badino saaxiibayaal inta ka hore waxaan iga tegayaa shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin sidaasii nabadgelyo waxaynu ballan ah maalinta berito arrimaha gobolka waqooyi bari sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal maasanidiin xamdi guray ayaad maqli doontaan biidni illahi tacaala